wsahlan oo marxaban bikum salaamu ullaahi calaykum waraxmatuhi tacala wabarakaatuhu dhegeystayaal kulanti waana wanaagsan idaacadda starfm absa gobolka waqooyi bari ee dhegeysanaysaan kusoo dhawaada wargeysada waxyaalaha qoraan wargeysada the daily nation the standard adhaasaa kaalkay qorayaan ku bilaa wargeyska hore the standard saaka wuxuu halkan ka qorayaa ku qorayaa afhayeenada waa afhayeenka markaasi dhinacyada kala duwan ee dhinaca markaasi xiga madaxweynaha dalka uhuru kenyaata iyo sidoo kale ra-iisul wasaarihii hore dalka raila odinga ayaa markaasi u socdaan sir markaasi ama wadahadal hooswaa hoose ama hooseeyo oo dhinacyaha markaasi siyaasadda kaga hadlayaan waana afhayeenka baarlamaanka justin muturi oo markaasi sameynayo mid markaasi dadaalo xoogan ugu jiro sidii markaasi wax badan dabcan dhinacyada xiga madaxweynaha dalka uhuru kenyaata iyo loo dardargelin lahaa ra-iisul wasaarihii hore dalka raila odinga iyadoo loo marayo loona hogaansanaya hanaanka ka faa-ideysiga ee hanshek ama heshiiskii dabcan labada kun iyo sideed iyo tobankii bishii sagaalaad ee maarso ee dhexmaray dhegeystayaal waa bishii saddexaad ee maarso ee dhexmartay madaxweynaha iyo sidoo kale ra-iisul wasaarihii hore dalka raila odinga waxayna doonayaan inay markaasi uga faa-iideystaan waqtiyada soo socda siyaasada labada kun labaylabaatanka sadasaanka wargeyska bogiisa uu ku qorayo macluumaad faafaahan faafaasan dhegeystayaal kasoo qabsa bogiisa wargeyska bogiisa lixaad wargeyska the standard daraasaad cusub la soo saaray ayaa markaasi halkan lagu ogaaday sida xitaa markaas uu ku qaylinayo xogayihii hore markaasi macalimiinta dalka ee wilson sosion sida wargeyska bogiisa sideed iyo tobanaad uu qorayo warbixinta lasoo saaray waxaa halkan uu ku qorayaa uu leeyahay dabcan in markaasi ay macalimiin ay shaqeeyaan waqtiyo fara badan ilaa iyo markaasi in waqtiga markaasi guddiga macalimiinta shaqaaleysiisa ee t s c ay ka shaqaaleysiin karayso macalimiin aada u tiro badan taasi laakiin waxaa qabad markaasi ku ah macalimiin aada u tiro badan kuwaasoo la sheegay in saacado fara badan ama waqtiyo fara badan ay fasalada ku jiraan ama sidoo kale iskuulada ay ku jiraan keenaysana in markaasi ay dhibaato fara badan ee dhanka maskaxda iyo markaasi cagajiid dhanka shaqada ay kasoo gaadho waxaana sosion u sheegayaa in ay markaasi dowladda awoodo iyo weliba guddiga shaqaaleysiisay macalimiinta t s c inay wax badan ka qabato dhanka macaliminyarada ee dowlad markaas wadanka ka taagan sidii shaqo abuur sidoo kale loogu sameyn lahaa kuwa jaamacadaha kasoo baxay kolejyada si ay kuwa kale ay u kaabaan wargeyska bogiisa sideed iyo tobanaad wargeyska halkan sidoo kale wuxuu qorayaa kaga hadlaya macluumaad fara badan ee ku saabsan haddii markaasi adiga tallaalka cudurka safamarka covid sagaaliyo toban aa qaadan ha ka sugin kaalmo dhanka dowladda iyo sidoo kale baabuurta ama gaadiidka dadweynaha la raaco ilaa markaas adiga laga ogaado dhegeysta inaad talaalka cudurka safarka covid sagaaliyo tobanaad qaadatay dhegeysta wargeyska wuxuu halkan faahfaahin kaga bixinaa sida wasaaradda ama wasiirka wasaaradda caafimaadka uu sheegay mutahi kagwe inay markaasi doonayaan in tirada rasmiga ay gaaraan sanada labada kun laba labaatanka intaan la gaarin waqtiga holidayda marka fasaxa ee disembar kaliya ka harsanta waxyara dhegeystayaal waxaana wargeyska uu leeyahay dabcan qof waliba waxay ku noqonaysaa waajib ama qasab ay ku noqonaysaa ilaa howlo fara badan oo qofka uga xiran arrimaha dowladda hadday tahay arrimaha markaasi baasaboorka hadday tahay arrimaha markaasi gaadiidka dadweynaha ay raacaan hadday tahay meelo weliba maqaaxyadaha meelaha markaasi loojimada la jiifto waxaasoo dhan ayaa qofka kaga xirmanaya itaa isbitaalada in qofka markaasi daawooyinka uukasan ka heli karin ilaa markaasi uu qofka laga ogaado laga xaqiijiyo in cudurka safamarka covid sagaaliyo toban tallaalkiisa u qaatay waxay marka noqotay dowladda in markaasi tallaabo xoogan ay qaadi doonto qof walibana talaalka uu qaadan karayo ama qofku talaalka qasab ku noqon karo sida dowladda ay u gaarto waqtigii ay qabsatay ee taagetka ahaa ee ay toban kun ay gaarsiiso sanadkan labada kun iyo koob iyo labaatanka bisha koob iyo labaiyo tobanaad ee disembar ilaahay hadda waxaa markaas isdiiwaangelisay la xaqiijiyey talaalka cudurka safamarka covid sagaaliyo toban qaadatay tirada markaasi aada u yar sidoo tirada rasmiga ahaana weli markaasi aansan la gaarin cadadkeeda wasaaradda dabcan maaliyadda dalka waxaa iidana soo saartay lacag gaaraysa ilaa iyo afar bilyan oo wax markaas looga qabanaya wax lagu dhisayo fasala hore leh ay wax ku baran karaan caruurta iskuullada markaas ee junior secondary school loo yaqaano iyadoo markaas loo maraya manhajka cusub ee c b c wasiirka waxbarashada dalka george magoha ayaa shalay markaas xaqiijiyay in lacagtaas ay heleen laguna dhisi doono ilaa lix kun iyo shan boqol oo fasalo ah lix kun saddex boqol toddobaatan iyo kow secondary school ah iskuullada hoose dhexe wasaaradda waxbarashada dalka waxay sheegaysaa in hal dhibic laba bilyan ee markaasi lagu qarashgarn lagu qarash garayn doono dhanka markaas infrastructure-ga madaxweyne uhuru kenyatta ayaa waqtigii hore markaasi wasaaradda markaasi ku amray in ay si deg deg ah lacagahaasi usii dayso sidoo kale wax loogu qabto wasaaradda waxbarashada iyadoo fasalla horele markaasi la doonaya in lagu dhiso laakiin waqtigii madaxweynaha mashuujaadhey waxa uu sheegay in sideed bilyan laakiin inkastoo dowladda ay iminka wasaaradda maaliyadda ay soo saartay afar milyan waxaa markaas wasiirka u sheegay in guud ahaan fasalla markaasi horle cusub laga dhisi doono dhammaan sida wargeyska qeybtiisa dambe uu ku qoray wargeyska tednation wuxuu leeyahay dabcan wargeyska bogiisa afraad halkan we are not in talks with deputy president waxaa sidaas yiri madaxweyne ku-xigeenkii hore dalka stephen closo misioka wuxuu hadalkan dabcan ula jeedaa iyadoo markaasi dhexdooda tafaraaruq ay ka dhex taagneyd iyo weliba in go-aanshuhu weli ay dabcan shaqsiga kusoo qaadan lahay weli ay ka wada gaarin wargeyska bogiis afraad wuxuu faahfaahin kaga bixinaya kadib xanxan fara badan soo baxday oo dhanka dhinaca markaasi one kenyan alliance ay kala horkacayaan madaxweyne ku-xigeenkii hore dalka stephen clomsoka musalim davadi madaxa xisbiga a n c iyo ford kenya moses otengula iyo sidoo kale gideon moy oo kano ka socdo iyadoo guddiga farsamada ee oo ka ah one kenyan alliance ay dadaalo xoogan ku wadaan sidii shaqsiga ay isku wada raacsan yihiin ay usoo saari lahaayeen laakiin shalay waxay markaas iska dafireen sidoo kale iska fogeeyeen eedeemo ah inay markaasi doonayaan inay la hadlaan madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruto sidoo kalena garab ay ku helaan isla wargeyska bogiisa shanaad wuxuu isagana qoraya halkan waxaa leeyahay give us deputy president waa madaxweyne ku-xigeenka slot waxaana markaasi shalay sabatia ay ku sugnaayeen khulafada iyo weliba taageerayaasha ra-iisul wasaarihii hore dalka raila odinga halkaasi ololihiisa siyaasadda uu kula sugnaa sabatia oo dhankaasi westane uu horkacay oo dabcan gavana countiga kakamega wickliff oo baranya waxay leeyihiin dabcan waxaa inoo daaysaa madaxweyne ku-xigeenka iyagoo markaasi ku qaylinaya laakiin waxaa markaas iminkan u muuqataa sidoo kalena ay ku dardargelinayaan dhanka western iyadoo haka halkaas noqnoqoshadiisa ay ku badatay madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruuto waana midda markaasi ku kasbanayo taageeridda uu halkaasi markaasi kaga aaminsan yahay waxaana markaasi ku qaylinaya leeyihiin give us deputy si anaga ama nooda madaxweyne ku-xigeenka sida wargeyska bogiisa shanaad uu ku qorayo wargeyska bogiisa afraad wuxuu halkan qorayaa madaxweyne isla arrimaha siyaasadda ayuu kaga hadlaya wargeyska bogiis afraad shanaad isla bogiis afraad arrimo fara badan halkan kaga hadlaya dhanka siyaasadda deeradan ku saarayaan waxay leeyihiin dabcan ama wuxuu leeyahay madaxweynaha dalka madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruuto waan guuleysan doonaa waxaana tegi doonaa madaxtooyada wejiga hore ama face one ama fasran wuxuu leeyahay waxaan tegi doonaa madaxtooyada waxaana markaasu leeyahay waxaa daliil ah taageerayaasha dadka markaasi ay qabaan iyo weliba taageerada xoogan ee bulshada aan ku dhex leeyahay sida uu hadalka markaas u dhigay madaxweyne ku-xigeenka william ruuto madaxweyne ku-xigeenka william ruuto ayaa ololihiisa markaasi meelo kale fogfog geenaya ee guud ahaan wadanka isagoo markaasi socdaalo kala duwan ku marayo gobolada qaar iyo weliba deegaanada qaar halkaasi ololihiisa siyaasadda uu doonaya dadka shacabka inuu kaga xodxoto ama sidoo kale kaga gato sida wargeyska bogiis afraad uu qorayo haddaba iskolsoonida iyo weliba iskolsoonida markaasi iminkan uu iska qabo ayaa markaasi rajo hor leh markaasi gelinaysa kadib markii warbixin lasoo saaray lagu sheegay in boqolkiiba soddon kenyaanka ay aada u taageersan yihiin madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruuto waxaana markaas warbixinta ay ka turjumaysaa dhammaan gobolada qaar ee warbixinta laga soo ama ra'yi dhammaan lasoo arooriyey ayaa ah mid markaasi boqolkiiba soddon rajada iminkan gelinaysa taasina uu ku keenayo inuu leeyahay waxaa markaasi salaadnimo aan ku geli doona madaxtooyada wejiga hore ayana markaas aan kaga guuleysan doonaa kuwa markaas ila tartamayo halka dabcan warbixinta markaasi lasoo saaray laguna sheegay in madaxweyne dabcan ra-iisul wasaarihii hore dalka raila odinga oo asagana markaasi dhanka shacbiyadda uu ka bato ilaa iyo lix iyo toban boqolkiiba sida warbixinta lagu soo saaray dhegeystayaal idaacadda star fm codka gobolka waqooyi bari ayaa dhegeysanaysaan dhegeystayaal xubinta wargeysada iyo hadalheyntu ayaan markaasi ku guda jirnaaye waxaa halkan markaasi iminkan hadallo fara badan soo baxayaan kadib markii videoya markaasi la soo saaray oo markaasi govani hore ee countiga nairobi mike movi sonko ayaa haddana waxaa markaasi iminkan dhanka twitterka qabsatay iyadoo iminkan faragelin sidoo kale ay soo gelayso madaxa cadaaladii hore ee dalka david maraga oo kaas markaas iminkan shaqadiisa ka fariistay waxaana arrinta markaasi soo kiciya iminkan qareenka markaasi magaalada ama city looya cabdulnaasir axmed naasir cabdulaahi axmed naasir cabdulaahi wuxuu markaas iminkan qaylo gelin weliba lacagaha la sheegaya tirada badan la qaatay ilaa iyo laba iyo labaatan milyan oo lacag markaasi dhan musuq maasuq ah ama hoosta laga geliyay maxkamadda sare ee dalka sida markaas uu ku sheegayo axmed naasir cabdulaahi wuxuuna markaas ku andacuunayaa kuna eedeynayaa madaxii hore ee cadaaladda ah ee markaasi shaqadiisa ka fadhiistay kuna sheegay in markaasi si aan markaasi wanaagsaneyn loo qaado isagoo markaasi feef ahaan u sameynaya wuxuu markaasi su-aal geliyey madaxa cadaaladda ah lacagahii sooska iyo weliba life style-kiisa ku aadan dhanka dakhliga ee wadanka dhanka dakhliga ee isaga markaasi soo gashay iyo weliba hantida uu haysto sida wargeyska bogiisa toddobaad saaka uu qorayo waxaa tani ay imaaneysaa kadib markii mid ka mid ah lasoo magacaabay muuqaalo markaas iyo weliba codod tirar ah laga soo duubay uu kasoo duulay waa gabani hore countiga waa dabcan waa gabani hore countiga nairobi mike movi sonko sonko ayaa markaasi taasi laga dhex arkayay ama muuqaalka laga dhex arkayay saciid juma chitemwa decembar sideedeedii labadi kun koob iyo labaatankii dhegeystayaal sida wargeyska uu qorayo waxaana wargeyska faahfaahintiisa macluumaadka uu kaga qoray halkan adiga ka akhrisan kartaa boggii toddobaad iyo arrintan iminkan markaasi soo shaabaxayso qabsatan ee twitter-ka laguna soo qoray twitter-ka labadi kun iyo koob iyo labaatankii janaayo labiyo tobankeedii dhegeystayaal laakiin waxaasoo dhan waxaa markaas isagana iska ceed eedeymahaas iska foganaya iskana natirayaa madaxii hore cadaaladda david maraga kuna sheegay mid markaasi aan uu ku tilmaamay soo daabacay axmed naasir cabdulaahi mid markaasi aan waafaqsaneyn hanaanka weliba qeybaha kala duwan ee bini-aadanimada uuna ku sheegay mid markaasi sumcadiisa uu kaga ciyaarayo sidoo kalena ay tahay mid aan kafiirsasho lahayn oona been abuur ay tahay sida uu wargeyska saaka uu qorayo laga soo xiganayo twitterada waxyaalaha markaas isdhaafsanayaan qareenada iyo wakiilada bogiisa toddobaad wargeyska the standard wargeyska the daily nation saaxiibayaal its ole ova ayaa halkan wargeyska uu qoraya sida wargeyska premier leaga halkan uu ku qoray saaka kadib markii kooxda manchester united ay markaasi ceyrisay oo sidoo kalena uu ku guuldaraystay ola ola ayaa markaasi ku guuldaraysay inuu isbeddel xoogan ku keeni waayo kooxda manchester united kadib markii guuldarro xoogan ee marar fara badan ay la kulantay dhegeysa sida wargeyska bogiis afartan iyo saddexaad uu saaka qorayo iyo wargeyska boga afartanaad wargeyska the standard eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan subax wanaagsan dhammaantiin lori suuban soo dhawaada saaka waxaan filayaa si qurux badan si degan si jawi macaan si niicow macaan inaad dhammaantiin kusoo wada kacdeen inta xanuunsanna ilaahay subxaana watacaala ayaan uga baryanaa in caafimaad deg deg ah uu siiyo waalidiinta naga xanuunsanna inuu ilaahay caafimaad noo siiyo ayaan ilaahay subxaana watacaala ka codsanaynaa kana baryaynaa mar weliba inta sariiraha ku jirto inuu ilaahay sariiraha ka dulqaado inta markaasi bukaan socodkana inuu ilaahay caafimaad taamaa siiyo inta dhibaataysanna kurbaysanna kurbada ilaahay ka dulfoodo biidn illaahi tacaala eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan qaadka telefoonada dhegeystayaasha saaka sida kusoo kicin kuwaa baristeen qadka hore telefoonka ku jira walal soo dhow magacaaga waalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu rashiid kumwani soo dhowow
waa dhuwaay walaalo maanta caafimaad waa xilli oo ku arkaya aada iyo aada
waan ku maqlahay hadalkaada maanta ma fiicnida waa ka fiicni waa nabad baa lagu soo kacay xal roobaan la helay nabad iyo khayr baa lagu soo kacay walaalkay aad iyo aad xaalada dhegdheg sooma ahan
xaalada dhegdheg waa allah ku cafiye waa allah ku cafiye aad waad mahadsantaa rashiid fumaani waa mahadsan yahay dhegeystahaasina dhegeystaha kale qadka telefoonka siinayaa bal iyagana saaka hadalhaynta dhanka wajeer gaarisa mandheera ee weliba dhankaas etoobiya iyo beledxa saaka maxay kusoo kaakaceen ayagana walaal soo dhow magacaaga alo alo salaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu subax wanaagsan
wanaagsan oo waxaan walaal waa mm shabaxsan gurigood mm shabaax soo dhow saaka saankurse lagu yahay
alxamdulilah ilaahun baa leenahay hadda roobna maana idin xogow baa sanad kor kasoo dhadhawaaday hadda waxna u dhaxayna ma lahayn mhm
alxamdulilah caaw bariga boqol boqol weeye herdi balku ayaan malayna saag walaal cabdisaliinka ilaahay aad ku cafi aamiin aad baad mahadsantahay mm shabaax dhegeystaha kale qadka telefoonka ku jira soo dhow walaal magacaaga halo asalaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu farxiya soo dhowow
walaal loo dhaweysa wax wanaagsanaan kuley dhammaantiinba shukran
hargab ayaa jiro magaalada wajeer maanta hargab ayaa laala wada jiifaanleys wax Mm.
wanaagsan caalam islaamna ilay nabadaa ka dhigan deelay aamiin dhegeystaha kale qadka telefoonka subax wanaagsan soo dhow walaal magacaaga الو السلام عليكم wacalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu cabdow soo dhowow يوسفك صح وعنا وناكشان أدانو في عنا هاي ما شاء الله ولا ونفسي حضها شو في حض إيرو مارك أن في أود وينين لكن أد دول شانو تاجم بان شخ أنا هاي شناس لا حالا قط سبحان الله قلت الله نوسو سياديو بدنا وعلى قبا مالمها نما تحوا سعطي قاوم بان يرى هذا ما أدعانا لكن تو ما تولين كتا جاشي سان أدبان وجعلان لهم مدام ما أفدر تايوي إلا صومالي حتى أقول تيجي مركب gudahan kenya gudahan balla tuulooyinkana gaarsi- gaarsiisaanna waan rabnaa oo meeshaan halkan aad uga tegi marka taasna waa codsi sida kaleetana aad baan u wacana wanaagsan waan idin salaamaynaa adinka dhammaantiin iyo dhegeystayaasha meel kastoo lagu kala baryo madhar khayr qaba iyo caafimaad khayr qaba insha allah waan idin salaama aad waad mahadsantahay cabdo insha allah meelaha fogfog waa la gaarsiin doonaa biidnillahi tacaala tuulooyinka weliba qadka telefoonka soo dhow walaal magacaaga soo dhow walaale
waan dhow walaalkay alxamdulilahi rabilcaalamiin ilaahay abaarta naga soo bixi roob baanaga weli maanan idin laakiin cawo bariga alxamdulilah boqol boqol
aad waad mahadsantahay waa la heli doonaa biidnillahi tacaala roob qadka telefoonka soo dhow walaal magacaaga soo wanaagsan
halo waan ku salaamaya walaal magacaaga
walaal waa iska fiican alxamdulilah
soo dhow walaale qadka telefoonka dhegeystahaasi ka baxay walaal soo dhow Hello.
soo wanaagsan waan ku salaamaya salaamcalaykum wacalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu
barkada ugu kula barada waa kaa qaada bro sharma
saaba waa maasha allah lagu fiican darfura aad baa lagu ladan yahay aad iyo aad wallahi maasha allah ku fiican alxamdulilah roob allah keenu baa leenahay maasha allah aad iyo aad allah kan roob baan leena anagana qad qad qadka kale telefoonka ku jiran siinaya walaal soo dhow magacaaga alo star f m subax wanaagsan walaal subax la mid ah waa adiga wadinkaas waa dhaabe cabay waj- ka waran xagga dhankaas alxamdulilah walaal aad baa loo ladan yahay maasha allah haye furaaqo mhm.
nimcaja alla daada alxamdulilah maarata aad ka roobaysanay marka maasha allah aad baad umaasan tahay cabay dhegeystaha kale qadka telefoonka soo dhow walaal magacaaga asalamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu aadana joogo kanton kalisi aadan kelifi ka waran dhankaas
alxamdulilah kaa fiicannahay maxaa la hadalaa kelifi saaka waan ka xumay aadan qadka telefoonka uu ka baxay cabdalla ayaa maqli doontaa warkiisa sideeda subaxnimo laakiin qadka telefoonka walaal soo dhow adaa u dambeeya qadka waan dham waan dhow walaalkay waa magaal dhaab moogaay ka waran adhaab saaka alxamdulilah walaalkay dhaab waa lagu fiican roob xoogaan uu nagu da-ay Mhm.
alxamdulilah dhammaan dhegeystayaashii adiga waana salaamnaa aad baad mahadsan tahay moogaay dhankaas dhadhaab bay mahadsan tahay dhegeystayaal idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bari ayaa dhegeysaneysaan warkii sideedii subaxnimo iyo cabdallah ee iminka si toos ah inugu dubaya dhegeysanaan isku soo laaban doonaa hojada iska bedelin iska wicin si wararkii barnaamijyada aysan kuu dhaafin dhegeystayaal warka kadib qadaladii dhahyada barnaamijka hogaanka ayaan si toos ah u gudageli doonaa dhegeystayaal toos waxaana xubinta wargeysada inla socodsiin anigu ah yuusuf bakat aad ku maasantihiin sida quruxda badan aan iskula jaanqaadno sidoo kale aan ku ogaano saaka dhegeystayaasha siday kusoo kaakaceen maqalka idaacadda iyo weliba xaadal- waa xaaladahooda hadalhaynta inta ka hore sidaasii nabadgelyo ahlan wasahlan wmarxaban bikum salaamu ullaahi calaykum waraxmatuhu tacaala wabarakaatuhu dhegeystayaal idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bari ayaa dhegeysaneysaan dhegeysta dhammaantiin subax wanaagsan arooryo suuban meel walbaa joogtaan kusoo dhawada barnaamijka hogaanka iminkan si toos ah inoogu bilaabanaya dhegeystayaal waxay saar- taariikhda saaka ku beegan tahay ama ku asteysan tahay bisha koob i- waa laba iyo tobanaa waa taariikh laba iyo labaatan bisha koob iyo tobanaad ee novembar sanada labada kun koob iyo labaatanka ba- dhegeystayaal haddii barnaamijka xaaladaha dalka aad uga barateen arrimaha siyaasadda la- kuwa lagu gurfayo kuwa markaasi taagan laakiin taasi maanta way kaga duumnaan doonta iyadoo markaasi diradda ku saari doonaan kaga hadli doona wax- dabcan waa dhanka iyo weliba caafimaadka haddaba haddii waxyaalo fara badan aa u baahnayd dabcan marka hore waxaa lagaa rabaa inaad marka hore talaalka aad qaadato haddii aad talaal aadan qaadanin dabcan adeegyada kala duwan ee dowladda ay bixiso ma helaysid waa sida markaas wasiirka caafimaadka mutaahi kaagoy shalay markaasi si rasmi ah ugu dhawaaqay dhegeystayaal ilaa iyo bishan dabayaaqadeeda dhegeystayaal disembar ayaa qof waliba loo qabtay in talaalka ee cudurka safmarka covid sagaal iyo toban cid waliba ay qaatay dhegeystayaal iyadoo markaasi sharu- oo shuruudo markaas ama awaamir markaasi qof waliba la duldhigayo oo waxaa ka mid a dhegeystayaal dowladda dhexe gaar ahaana wasaaradda caafimaadka ayaa shalay markaasi ku dhawaaqday tallaabooyin looga gol leeyahay in la- markaasi lagu xoojin ololaha ta- lagu xoojin doono ololaha eh, talaalka ka dhanka cudurka safmarka covid sagaal iyo toban wasiirka wasaaradda caafimaadka ee dalka mutaahi kaagu ayaa shaaciyey in ciddii aan markaasi qaadan daawooyinka talaalka laga hor istaagi doono inay raacin gaadiidka dadweynaha ama wax ama ayna wax markaasi ka cun maqaaxyadaha amarkan ayaa markaasi dhaqangeli doona laba koob iyo labaatanka bisha ee s- ilaa iyo koob iyo- ilaa iyo laba iyo- oo ilaa iyo laba iyo tobanka disembar ee sanadkan labada kun koob iyo labaatanka wasiir gaagwe ayaa sidoo kale sheegay in dadkan aana iska tallaalin koronaha laga xayiri doono adeegyada maamulada ama maamulka canshuuraha wadanka ee k r a kenya revenue authority maamulka qaran ee gaadiidka ee ee badqabka wadooyinka ee n t s a waxbarashada isbitaalada socdaalka dekada goobaha ma- madadaalada iyo weliba booqashada maxaabiista iyo waxyaabaha la midka ama waxyaalo fara badan la midka ah ee markaas uu soo sheegay wasiirka caafimaadka mutaahi kaagwe shalay oo markaasi dadweyne fara badan fajac ku noqotay qof walibana markaasi baraarugay sheegana in markaasi u u markaas u tillaabsan doono mise u luudi doono dhanka goobaha markaasi laiskaga qaada tallaalka cudurka safmarka covid sagaal iyo toban marka la gaaro koob iyo labaatanka disembar qof kasta oo doonayo adeeg dowladeed ayaa laga dalban doonaa inuu soo bandhigo caddeemo muujinayo inuu qaatay talaalka iyadoo in markan casriyeyn casri ah ay soo baxday qof waliba talaalka qaatay lambarkiisa iyo weliba aydhirka ah ama lambarka markaas isku diiwaangeliyey sistemka lagal- la gelin doono in talaalka uu ka qaatay ko- kan koowaad iyo kan labaadba wasiirka ayaa xusay in amarkan laga- lagu saleeyay xeerarka caafimaadka dadweynaha ee public health acts waxa loo yaqaano kaasoo wasaaradda awood u siinayo in ay markaasi qaado tallaabooyin adag gaar ahaana marka uu jiro cudur faafaya mr kaago ayaa oo markaasi tilmaamaya in ujeeddada laga leeyahay arrintan ay tahay in markaasi la badbaadiyo shaqaalaha dowladda iyo adeeg bixiyaasha isagoo sida uu hadalka u dhigay in howlwadeennada qaatay talaalka ay ada- ay- aya- ayaanan markaasi noloshooda halis u gelin ama sidii haysan halis us- noloshooda u gelin inay markaasi adeegan eh, sh- shakhsiyaadka iska indhatiraya ee talaalka ay u qaataan uguna baraarugaan inuu cudurka safmarka covid sagaal iyo toban difaaciisa iyo weliba ka- ka hortegitaankiisa inay wadanka taalo wasiirka ayaa sheegay in sharciga dalka lagu maamulo uu yahay mid cad oo aynan markaasi maxkamaddu qof tallaalku ee, qaatay ee, caq- markaasi ku qasbi karin inuu markaasi la la macaamilo qof aana markaas cudurka iska tallaalin wasaaradda ayaa sheegtay in sababta eh, sare loogu qaaday talaalka ay tahay in la isku furo dhaqaalaha wadanka oo lagu gudbo dadka in markaasi la dhigaya isbitaalada ama lagu daryeelaya guryaha wasiirka wasaaradda dalxiiska iyo durjoogta najiib balaala ayaa sheegay in dadka aanan cudurka covid sagaal iyo toban laga tallaalin loo ogolaan doonin eh, seeraha qaran iyo weliba meelaha sida gaarka ah loo leeyahay ama loo ilaaliyo balaala waa wasiirka eh, sida horaan aan soo sheegnay ee dalxiiska iyo duurjoogta ayaa hoosta ka xariiqay in maadaama bisha labaiyo tobanaad ay jirin dabaaldeg dabaaldegyo la doonayo in la hortago ama laga hortago isga- dabcan iska hortegidda ah ama sidoo kale faafinta cudurka safmarka covid sagaal iyo toban cid kasta oo ka shaqaysa gaadiidka noocyadiisa kala duwan sida baabuurta mootooyinka iyo weliba diyaaradaha ayaa laga doonayaa inay qaataan tallaalka oo aynan mar kasta sida to- sha- shahaadada ama qofka uu sito shahaadada muujinayso in qo- qofka qaadashadiisa cudurka kal- tallaalka safmarka covid sagaal iyo toban inuu iska tallaalay goobaha ganacsiga kuwa yaryar ama kuwa markaasi dhexdhexaadka ah ee maalinta uu markaas u adeega ilaa iyo konton qof iyo wax ka badan ayaa laga looga baahaya inay markaasi soo bandhigaan astaan dadka ku wargelinaysa in halkaasi uunan geli karin qof aan markaasi corona iska talaalin isku imaatinka ayaa lagu qaban ayaa lagu qaban oo dabcan waa is- lagu ba- qaban banaanada ama isku lo- isku- is- waa isku imaatinka aan lagu qaban banaanada waxaa markaasi qayle eh, qayle gelin kara eh, saddex meelood laba meel tirada dadka ay goobtaasi qaadi karto sida ay wasaaradda warbixinteeda ay kusoo saartay iyadoo cid kasta oo ka qayb qaadanaysa la- eh, dabcan la- eh, laga dalbanayo cid caddayn ah in markaas ay qaadatay talaalka dadka howlaha booqashada ama dalxiiska ugu imaanaya wadamada qa- qaaradaha yurub ama qasab waa qasab inay si buuxda ma looga talaalo cudurka oo ayna markaas caddayn soo bandhigaan ka hor inta aanan loo ogolaan inay wadanka soo galaan kenya ayaa labadii bilood ee lasoo dhaafay lagu diiwaangeliyey ama laga diiwaangeliyey xaaladaha maalinlaha ee covid sagaal iyo toban oo aada u hooseeyo iskaash is- waa- dabcan isqaasiinta cudurka safarka covid sagaal iyo toban afar iyo tobankii cisho ee ugu dambeysay ayaa u dhexeysay boqolkiiba eber dhibic sideed ilaa iyo laba dhibic lix hase ahaatee wasiirka caafimaadka ee dalka mutahi kagwe ayaa sheegay in kiisaska yaraada aynan ka dhigaynin in la iska dhigo ama la iska dhigto oo aan la markaasi loo mar- oo markaasi aan dhagaha markaasi laga fu- dabcan aan dhagaha laga furaysan karin oo weliba cudurka weli uu sii uu wadanka ka taagan yahay ama uu jiro dhanka kale wasaaradda caafimaadka ee dalka ayaa ma dabcan shalay shaacisay in afar iyo labaatankii saaca ee ugu dambeysay cudurka covid sagaal iyo toban uu u haleelay ilaa iyo laba iyo labaatan qof oo hor leh koob iyo- koob iyo labaatan ka mid ah dadkan waa kenyaan halka mid kale uu yahay ajnab ama ajaanib ama qof ajnabi ah waxaa rag ah sideed iyadoo afar iyo toban ay dumar yihiin waxayna da-dooda u dhexaysaa ilaa iyo hal sano ilaa iyo toddobaatan iyo sagaal oo toddobaatan iyo sagaal sano tani ayaa timid kadib markii cudurka sidaha corona laga baaray dheecaano gaaraya ilaa iyo soddon kun waa saddex kun kow iyo waa saddex kun boqol kow iyo sagaal sagaashan tirada guud ee kiisaska cudurka ee dalka ayaa hadda ah ilaa iyo laba boqol konton iyo afar kun toddoba boqol iyo toban soddon iyo shan bukaanada dheera- ee dabcan dheeraad ah ayaa xanuunkan ka caafimaaday waxayna bogs- bogsashada guud aha guud ahaan ama wadarta guud ahaan ee bogsashada ay iminkan wadanka ka noqonaysaa laba boqol afartan iyo toddoba kun sagaal boqol konton iyo afar saddex dhimasho oo dh- oo markaas dhammaantood xiliyo dambe lasoo sheegay ayaa wasaaradda diiwaangelisay waxayna dhi- dhimashada guud ahaan ka dhigaysaa ilaa iyo shan kun saddex boqol labaatan iyo sideed qof waxaa hadda dhegeystayaal covid sagaal iyo toban qabo oo isbitaalada kala duwan ku jira ilaa iyo saddex boqol iyo konton ku- bukaan eh, iyadoo sagaal boqol kow iyo sideed ah, siddeetan lagu daryeelayo guryaha qeybaha daryeelka degdega ah ee i c u-da waxaa lagu daaweynayaa ilaa iyo labaatan bukaan inkastoo uunan jirin qof xaaladiisa caafimaad ee si dhow loola socdo wasaaradda ayaa do- daawooyinka tallaalka ee ilaa iyo hadda adeegsatay ku sheegtay in ku dhowaad ilaa lix dhibic afar milyan saddex b- waa saddex milyan sagaal boqol siddeetan iyo lix kun shan boqol iyo hal oo dadkan ka mid ah ayaa qaatay qeybo ka mid ah tallaalka halka laba milyan afar boqol iyo kow sagaal boqol lixdan waa sagaal boqol labaatan iyo lix si buuxda loogu tallaalay xanuunka covid sagaal iyo toban kenya ayaa- ayaa ilaa iyo hadda lasoo gaarsiiyey ilaa iyo toban dhibic toddoba milyan oo kuuro ah oo tallaalka ah Waa- ayaa waxaana markaas toddobaadyada soo socto rajaynaysaa in sideed milyan oo dheeraad ah wadanka soo gaarto waxay wasaaraddu sheegtay in boqolkiiba siddeetan iyo siddeed ee dhaq- dhaqaatiirta dalka iyo weliba toddobaatan iyo sagaal boqolkiiba macallimiinta si buuxda looga tallaalay cudurka safmarka covid sagaal iyo toban hase ahaatee keli boqolkiiba siddeed iyo toban ee waayeelada ayaa dhammaystirtay qaadashada tallaalka ka dhanka corona tan iyo markii bishii hore uu madaxweynaha dalka uhuru kenyatta qaaday bandowgii habeenkii waxaa hoos u dhacay qaadashada tallaalka ee shacabka ismaamullada bada- ismaamulo badan qorshaha dowladda ayaa ah in markaasi dhammaadka sanadka labada kun ko- laba iyo labaatanka cudurka covid sagaal iyo toban laga tallaalo ugu yaraan ilaa iyo soddon milyan oo qof saddex dhimasho oo dabcan waa sida markaas ay ku sheegayso ilaa iyo soddon milyan oo qof wasaaradda caafimaadka ee dalka ayaa markaasi kaashanaysa ama iskaashanayaan ismaamulada iyo sa- sam- saamileyda kale ee lix iyo labaatanka bisha bilaaba waa bisha bilaaban doonto ololo weyn oo markaasi tallaal bixinta soconayso ilaa iyo toban cisho sida markaas wasaaradda caafimaadka ay dhegeystayaal ay ku sheegtay waa digniin culus oo markaas dhammaan loo wada dirayo ilaa iyo markaas qof waliba uu tallaalka doonayo ama laga doonayo inuu qaato ilaa taageedka ee markaas wasaaradda caafimaadka ay gaarsiiso si waliba qof waliba uu u qaato tallaalka cudurka safarka covid sagaal iyo toban dowladda ayaa markaasi rajeynaysa tallaalo hor leh oo markaas cusub ee waddanka soo geli doonto sida wasaaradda caafimaadka ay ku sheegtay ilaa iyo siddeed milyan oo kuuro ah halka iminkan waxyaalo fara badan ee ama kuurooyin fara badan ama tallaal fara badan ay yaalaan laakiin dadka aysan qaadanaynin waxaa markaasi looga digayaa inay markaasi u dheganugulaadaan howlwadannada caafimaadka sidoo kalena booqdaan goobaha caafimaadka qaataan talaalka balse aysan haddii uu qofka talaalka qaadan uusan markaasi heli doonin adeegyada ah muhiimka u ah dhegeystayaal oo qofka uu u baahan yahay kuwaasoo markaasi cawaaqi xumo ku noqon doonto dadka oo markaasi horaan u baraarugsanayna fahansanayna macnaha iyo weliba waxyaalaha uu leeyahay iyo khataraha markaas uu ka hortegi karo cudurka safmarka covid sagaal iyo toban idaacadda star f m cutub gobolka qoybar ayaa dhegeysanaysaan dhegeysta barnaamijka hogaanka ayaa dhegeysanaysaan waxaana saaka diiradda ku saarana hadalhaynta faraha badan ee wadanka markaasi ka taagan kenyaankan ay aada u danaynayaan haddaba haddii aad qaadan weyso talaalka maxaa iminkan aad adiga kula soo gudbayaa waxyaalihii markaasi aas-aasiga ay dowladda ugu baahnayd sidee markaasi ku helaysa adigoo da- talaalka qaadanin weliba kuwa gobolka waqooyi bari in talaalkooda uu markaasi aada u hooseeyo sidoo kalena aysan haysanin ama sidoo kale tiro rasmi ah oo markaasi rasmi ah sax ah in halkaasi lase- laga soo gudbinin oo markaasi ku qanci karaan dhagaha waana meelaha markaasi iminkan diiradda ku saaraysa dowladda mar horena ay sheegtay dadka reer guuraaga ah ama dadka xoolodhaqatada inay diiradda ku saari doonto oo ay gaarsiin doonto meel weliba goob weliba loogu geyn doono si talaalka ay u qaataan oo markaasi ay dhibaato xoogan ay kala kulmin cudurka safmarka covid sagaal iyo toban dowladda waxay sheegtay in boqolkiiba uu aada hoos u dhac xoogan ku imaado laakiin ma lisdhihi karo oo cudurka waa hooseeya ee dabcan mana hayo laakiin waxaa habboon in qofka tallaalka uu qaato si qof weliba uu tallaalkiisa difaaca jirkiisa uu heer sare u noqdo haddaba dhegeystayaal iyo ogolaada inaan soo qabto mid ka mid adeegyada qeybada oo adeegyada qeybaha ka ah barnaamijka shirkadda isgaars waa shirkadda markaasi bangiga ee k c b ayaa markaasi ku garab taagan macaamiisha inuu kobciyo ama la kobciyo dhaq- ganacsigooda bal ka waran qof kasta ama qof markaasi adiga goobtaada joogo oo kula had- haddana kula jecel inuu markaasi wax dhammaystiran kuu gaarsiiyo ama sidoo kale wax dhammaystiran ku siiyo qofkaasi waxaa markaasi laga yaabaa inaasan hilmaamin waa qof markaasi doonayo in ganacsigaada uu kula qabto sidoo kalena uu tusaale kuu siiyo sidii markaasi hantiila lagu noqon lahaa qofkaasi ama hay-adaasi qiimeyn intee la dhan ayaa markaasi uu qofka mudnaan aad ku siin lahayd haddaba bangiga k c b ayaa ah saaxiibka halkaad joogta islamarkaana xaqiijinayo in ganacsigaada heerkaad doonayso uu kaa gaarsiiyo k c b bank waxauu leeyahay in ka badan ilaa iyo laba boqol oo laan guud ahaan dalka waxaad markaasi ka helaysaa eh, dabcan dalalka kenya rwanda burundi tanzania south sudan iyo etoobiya bangiga k c b waxa uu leeyahay adeegyada kala duwan sida maalgelinta xoolaha hagbadda maalgelinta ganacsiga adeega hagbadda ama ayuutada waxaa markaasi kaga faa'iidaysan karaan dad iskugu imaaday oo maalgashi wax la mid ah doonayo tiradooda tahayna ilaa iyo shan iyo konton inta qof oo u dhexayso dhegeystayaal waa shan qof ilaa iyo konton qof inta u dhexayso ayaa tirada rasmiga laga doonaya oo la doonaya in lacagta ay qaataan waxayna fursad u helayaan inay helaan ilaa iyo laba boqol iyo konton milyan oo maalgelin ah muddo lix sanana ayay markaasi ku bixinayaan lacagahaasi bulshada soomaaliyeed waa kuwo markaas isticmaala hanaanka hagbadda ama ayuutada adeegan ayaa markaasu noqonaya mid ay si weyn oga faa'iidi karayaan bangiga waxa uu leeyahay adeegyada k c b sahal bank waa qayb markaasi ka mid ah bangiga k c b oo ah adeega waafaqsan shareecada islaamka waana hanaan keliya ka shaqayn karo kobaca dhaqaalaha balse uu hogaamin karo qiimahaaga iyo sidoo kale sar u qaadistaada ganacsiga waxauna ku siinaya adeegyo kala duwan oo waafaqsan shareecada islaamka waana adeeg markaas u gaara muslimiinta si ay uga faa'iidaystaan maantaba ka faa'iidayso adeega k c b bank oo teg laanta kugu dhow oo bangiga dhammaan laamaha ee kala duwan ee bangiga ayaa markaasi ka helaysa adeegyada k c ba k c b sahal banking dhegaystana sowac waxaad noo sheegtaa waxa uu yahay ganacsiga aad maarayso oo aad leedahay waa mid markaasi waaro oo laisku halayn karo dhegaystayaal wixii macluumaad dheeraad ah kala xiriir bangiga k c b waa k c b dhegaystayaal eber toddoba hal hal eber sideed toddoba eber eber eber ama whatsappka waa eber toddoba hal hal eber sideed toddoba eber sideed toddobo ama booqol la-aanta kugu dhow ee bangiga k c b k c b waa saaxiibkaaga bangiga dhegaystayaal maanta waan ka faa'iidaysana bangiga dhegaystayaal intaan warka cabdallah iniigu duban dhegaystayaal aan kuu soo qabto shirkadda isgaarsiinta airtel ma la socotaa in isbeddel xoogan ee ee ku keentay isbeddel weliba xawaarihiisu aada u sarreeyo shirkadda isgaarsiinta ee qadka xa- xawaaraha aadka u sarreeya isticmaasha ee four g waxaana airtel markaasi ku keentay adeega xawliga ee dheer ee four g airtel haatan waxay sii xoojinaysaa adeegyada four g oo aad markaasi ka helayso ismamulada kala duwan ee dalka adeega four g wuxuu ku siinayaa adeegan dhegaystee waa mid fudud oo si wanaagsan aad u isticmaali karto haddaad muuqaal ka daawanayso youtube-ka ma ahan mid ah mid markaasi kaa go-ayo ama iskaa istaagaya youtube-ka ilaan waxaad haysataa xawaaro aad markaas u tayaysan xawaaro aada u sarreeyo xawaaro aada u fog oo markaasi ah four g haddaad wax soo dejisanaysona sidoo kale kuma dhibayo waayo maba ahay mid culays ah dhegaysa maanta ku biir qadka telefoonka casriga airtel oo tiglaanta kugu dhow ee airtel soona qabso lafta airtel four g ismaamulada iyo weliba deegaanada gobolka aad ka helayso adeega airtel four g waxaa ka mid ah meelaha ka mid ah dhegeysan adigaa garanaysaa bal horta iska hubi iska jagara iska fiiri in markaasi tayadiisa ay wanaagsan tahay meelaha dhanka wicitaanka dhanka qaadka ama qadka internetka aad u isticmaalayso xusuusno waxaa markaasi lagaa doonayaa inaad la timid kaarka aqoonsiga markaad tegayso dukaamada airtel internetka airtel four g wuxuu markaasi kaa caawinayaa inaad daawato waxyaabo badan sida inaad daawato xirfadaha oo aad ka barato sidoo kale caruurta waxay markaasi ka muraajacaysan karaan mise casharada layliga loosoo loo soo dhiibo ay halkaasi kala socon karaan ayagoo si waafaqsan si hufan si wanaagsanna waalidiintooda markaas u dulmeeraya ama monitoring ku sameynayo telefoonada waxyaalaha markaasi caruurta uga faa'iideyn karaan waxyaalahaasa ka mid ah telefoonka shirkadda isgaarsiinta ah ee airtel iyo faa'iidada markaasi badan u keeni karaa waalidiinta dhegeyste nasoo wacoo noo sheeg waxaa markaasi ay kaga faa'iidsay adeega airtel ee four g waxaad fursad u helaysaa inaad markaasi guulaysta noqoto bal hadda bal haddaba nala wadaag sida markaasi u yahay adeega airtel ee four g adigoo markaasi fursado fara badan u heli karto dhegeystayaal maanta oo fursad waa haysataa oo shirkadda isgaarsiinta airtel aan ka wada faa'iidaysano oo markaasi qadka xawaarihiisu aad ku sarreeya four g iyo maano fara badan markaasi kugu fadhiya adiga qadkana oo markaasi liciif uusan kaa noqonaynin oo si wanaagsan aad u isticmaali karto qadkaada hadday taa dhanka facebooka youtube-ka imaha whatsappka telegramka iyo instagramka snapchat-ka dhegeystayaal howlahaas ayuu markaasi kaa daafacayaa ama sidoo kale taageero xoogan uu kugu siinayaa waana xabaaro aada u sarreeya ee qadka four g dhegeystayaal maanta uu ka faa'iidaystay shirkadda isgaarsiinta airtel warkii ayaa la gaaray ee cabdallah waa cabdulaahi axmed cabdulaahi dhegeystayaal ee warkii sagaalka subaxnimo dhegeystoon aan isku soo laaban doonaa iyadoo qaybaha dambana dhegeystayaasha fursad fara badan aan u siin doono saaka bal waxyaalaha markaas iminka la duldhigayo inkastoo soomaalida ay waxyaala fara badan iska indha tirto haddaba dhegeysta waxyaala fara badan baa kaa xirmanaya la soco haddii aad talaalka cudurka safarka covid sagaal iyo toban aa qaadanin haddaba adigase u aragtaa dhegeyste arrinta ama hadalka kasoo yeray wasiirka caafimaadka mutaahi kaagwe in waxyaalo fara badan markaas lagaa hor istaagi doono ilaa ilamaa tallaalka aad ka qaadato dhegeyste qofka tallaalka qaadsana waxaa markaas lagala socon doonaa sistemka iyo waxyaalaha markaas adeega u adeegsanaya dhegeystayaal maaha iminka laisku maasuqayo mase dhakhtarka loo tegay la dhehaya dhakhtar waxaan ii sameeya oo waxan baan ku siinayaa laakiin qofka waxaa markaas laga codsanaya marka hore in ay dhiigiisa mise lambarkiisa uu marka hore dhiibo kadib markii lambarka meesha la gelaya marka lambarka soo saaraya in qofka tallaalka u qaatay uusan qaadanin haddii tallaalka aad qaadanin adeegyada markaasi dowladda ay bixiso ma qaadanaysid oo la soco taasi ayaa markaasi fashil aad laga yaaba inaad ku dhammaysato oo iminkan ayaa wakhtigaada la haystaa oo wakhtigaada la joogaa maanta waan ka faa'iidaysano dhegeystayaal waa tahay warkii sagaalkii subaxnimo iyo cabdallah ayaa soo dhegeysateen dhegeystayaal waad mahadsantihiin la socodka jaanqaadka idaacadda star fm codka gobolka waqooyi bari dhegeystu waad mahadsantihiin arrimaha caafimaadka ayaan saaka diiradda ku saarayna barnaamijka kaga hadlayna arrimaha hoggaanka iyadoo abaamiir iyo digniino markaasi kala duwan loo diray dadka shacabka si ay tallaalka cudurka safmarka covid sagaal iyo toban u qaataan ayaa haddana markaasi noqonaysaa mid adag ama sidoo kale qofka ku adkaanaysaa sidii oo uga faa-iideysan lahaa tallaalka cudurka safmarka covid sagaal iyo toban ilamaa qofka haddii uusan qaadanin cudurka tallaalka covid sagaal iyo toban uusan heli doonin adeegyada kala duwan ee dowladda ay bixiso dhegeystayaal iyadoo aan faahfaahinteeda sii gudageli doono laakiin marka hore iyo ogolaada inaan soo qabto mid kamid adeega qaybta barnaamijka ah dhegeysamada shirkada isgaarsiinta ee safaricom shirkadda isgaarsiinta ee safaricom ayaa macaamiisheeda ku garab taagan dhinacyo weliba waxayna had iyo jeer ku dadaashaa ma ku dadaaleysaa inay helaan adeegyada ku habboon qofka uu doonayo si markaasi noloshiisa isbeddel uu ku keeno haddana waxay markaasi ku leeyihin biyaasharani lipa lipana empesa dhegeyste hanaanka lacagaha la iskugu gudbiyo ma laiskugu diro ee adeega empesa ayaa mid markaasi kaa caawinaysa waxyaabo badan oo adiga markaa noloshaada markaasi ku ugu anfacayo oo dhibaato mar hore iminkan ku haysatay iminka ka gudubtay shirkadda isgaarsiinta safaricom waxay ku leedahay waxyaalo fara badan ayaan kaa haqabtirnay dhegeystay iyadoo iminkan min tuulo tuula min magaalo ilaa iyo magaalo ama min tuulo ilaa iyo magaalo lacaga iminkan si toos ah laiskugu gudbin karo laiskugu dirido karo halka qofkaasi meesha joogana uu kala bixi karo sida uu doono waana hanaan markaasi casri ah dhegeystayaal ee shirkadda isgaarsiinta safaricom ay ku keentay dhegeyste waxaana shirkadda isgaarsiinta safaricom sidoo kale ku keentay adeegyada kala duwan ay hoos imaado lipana empesa ama adeegyada markaasi looga adeegto iyo weliba adeegyada markaasi keedka ee m shwari adeegyada markaas wax looga qaadan karo iyo adeegyada markaas lagu bixin karo bilalka kuwaas oo markaasi adiga kaa haqabtiraya dhibaato weliba markaasi adiga kugu haystay ma aha wax markaasi aad guriga uga soo degayso adigoo korontada adigoo bilalka markaasi wax weliba noocu tahay iskaga bixin karo ayaa haddana waxaa markaas adeegsanaysaa lipana empesa mise by goods shirkadda waxay markaasi ku leedahay fursadan waxaa markaasi ugu talagalay macaamiisheeda sharafta iyo qadarinta mudan qofka wuxuu diri karaa dhegeystayaal ilaa iyo konton waxa ka badan ilaa iyo sida saddex boqol ama afar boqol wax ku dhow qof waliba intuu markaasi u qaadayso kakiisa leenka lafta ee safaricom uu adeegsanayo wixii fa dhegeystayaal macluumaad ah faahfaahin ah dhegeystayaal cid waliba way og tahay haddaba maxay tahay waxyaalaha markaas adiga kaga faa-iiday shirkadda isgaarsiinta ee safaricom iyo weliba waxyaala markaas ay kaa saaciday dhegeystee adiga waxyaala fara badan horaan iminkan aada haysanin ee ku keentay dhegeyste waxaad ku bixin kartaa shaqaalaha waxyaalahooda ama lacagahooda aad ugu diri kartaa waxaad ku bixin kartaa dadka markaasi adeegyada kala duwan ee ku keen ee loo yaqaano supplierska tusaale haddii aad markaasi khudaar leedahay mise waxyaalo kale haddaa leedahay waxaasoo dhan bay kaa saacidaysaa dhegeyste waxaana sidoo kale ay tahay mid markaasi biilalka kala duwan aad ku bixin karto shirkadda isgaarsiinta biyaha hadday tahay korontada hadday tahay iyo weliba hadday tahay mid markaasi karada guriga howlahaasoo dhan ayaa marka iskaga bixin kartaa dhegeyste shirkadda isgaarsiinta ee safaricom waxay markaasi leedahay wax waliba dhanka embesaha ku saabsan dabcan qofka waa laga xaqabtiray oo ma aha mid iminkan lacagta xitaa kaama dhamayso oo waxaa jirta markii qofka lacagta aad ku qalado si deg deg ah qofka lacagta inaad uula bixi karin ama sidoo kale hawada lagu qabanayo lacagtaasi haddii ay kaa qaldanto intay qaldamin lambarkii aad magacii aad rabtay hadduusan kuu soo bixin waxaa markiiba durbo ku qoraysaa four five six si aysan markaasi lacagta u bixin oo ay tahay mid qalad ah isla markii lacagta way kuu taallaa oo halkaas khasnadaada accountiga kamaysan bixin ama kama baxayso waxaa sidoo kale fursad fara badan u heli karaan dhegeystayaal adeegyada kala duwan ee shirkadda ah ay bixiso weliba adeega markaasi empesa waa loo yaqaano bochila beshara qofkaasi oo ganacsigiisa halkaasi ku kaydsan karo waana waxaa loo yaqaano personal fund ama separate business eed u kala qaadi kartaa bochila beshara mid markaasi ganacsiga iyo sidoo kale mid adiga ku gaar ah ayaa ganacsigaada ku meelgelin kartaa amase ku maalgelin kartaa shirkadda isgaarsiinta safaricom iyo weliba waxyaala fara badan ee empesa ay ku keentay maantaba dhegeysteena soo wac oo noo sheeg waxaa aad uga faa'iidaystay empesa dhegeystayaal star f m codka gobolka waqooyi bari ayaa weli dhegta u raaricinaysaan dhegeystayaal intaanan soo qaban waxyaalo kale iyo ogolaada inaan soo qabto bangiga k c b bangiga k c b ayaa markaasi ku garab taagan macaamiisha garabtaagan si loo kobciyo ganacsigooda ka waran bal ka waran qofka goobta adiga joogto kula joogo oo xaqiijinaya inaa wax waliba ay dhammaystiran yihiin aad ama dhammaystiran aad u samayso qofkaas waxaa la dhihi karaa waa saaxiibka aabbaha ama hooyada ama ehelkaada sidoo kale waxaa noqon karaysaa ama noqon kartaa hay-ad oo wax waliba markaasi garab taagan qofkaasi laga yaaba mustaqbalka inaad hilmaamin ilaa qof ganacsigaada kaalin weyn ka qaatee haddaba bankiga k c b ayaa markaasi saaxiibka halkaad joogto islamarkaana xaqiijinaya inuu ganacsigaaga heerkaad doonayso uu kaa gaarsiiyo k c b bank waxauu leeyahay in ka badan ilaa iyo laba boqol oo laan guud ahaan dalka waxaana ka helaysaa dalalka kenya rwanda burundi tanzania sud sudan iyo etoobiya bankiga k c b waxa uu markaasi leeyahay adeegyada kala duwan sida maalgelinta xoolaha hagbadda maalgelinta ganacsiga adeega hagbadda ama ayuutada waxa uu markaasi ka faa'iidaysan karaa dad iskugu imaado oo maalgashi waxaa la mid ah markaasi doonayo tiradooda tahay shan ilaa iyo konton qof waxayna markaasi fursad u helayaan inay helaan ilaa iyo laba iyo konton milyan oo maalgelin ah muddo lix sano ah ayaa markaasi ay ku bixinayaan bulshadana ama bulshada soomaaliyeed waa kuwa markaas isticmaala hanaanka hagbadda ama ayuutada adeegan ayaa noqonaya mid ay si weyn uga faa'iidaysan karaan bankiga waxa uu leeyahay adeega k c b sahal bank waa qeyb markaasi ka mid ah bankiga k c b oo aad markaas adeeg waafaqsan shareecada islaamka waana hanaan aan keliya markaasi ka shaqeyn kobaca sidoo kale dhaqaalaha balse u hogaansan qiimahaaga waxa uuna markaasi ku siinaya adeegyada kala duwan oo waafaqsan shareecada islaamka waana adeeg u gaar ah muslimiinta si ay uga faa'iidaystaan maanta uu ka faa'iidaysta adeega k c b oo tiglandka kugu dhow ee bankiga dhammaan laamaha kala duwan bankiga ayaa markaasi ka helaysa adeegyada sahal banking dhegeystana soo wac waxaad noo sheegtaa waxa uu yahay ganacsigaada aad maarayso oo aad leedahay waa mid markaasi waara ama la isku haleyn karo wixii macluumaad dheeraad ah kala xiriir bankiga k c b eber toddoba hal hal eber sideed toddoba eber eber eber ama whatsappka eber toddoba hal hal eber sideed toddoba eber sideed toddoba ama booqo laanta kugu dhowey bankiga k c b waa saaxiibka bankiga dhegeystayaal maanta oo fursad ayaa haysataa bankigaasi booqo oo wax waliba kaga faa'iidaysta halkaasi si howlaada si wanaagsan ay kugu socdaan dhegeystayaal dowladda dhexe gaar ahaana wasaaradda caafimaadka ayaa shalay ku dhawaaqday in tallaabooyin lagu gol leeyahay in lagu xoojiyo ololaha tallaalka ka dhanka cudurka safmarka covid sagaal iyo toban ayaa markaas wadanka laga bilaabi doonaa dhegeystayaal wasiirka wasaaradda caafimaadka ee dalka mutaahi kaagu ayaa shaaciyey in ciddii aan markaasi qaadan daawooyinka tallaalka laga hor istaagi doono inay raacaan gaadiidka dadweynaha ama ay wax markaasi ka cunan ama ka cuni doonin maqaaxyadaha amarkan ayaa dhaqangeli doonaa koob iyo labaatanka bisha labaiy tobanaad ee disembar sanadka labada kun iyo koob iyo labaatanka wasiir kaagu ayaa sidoo kale sheegay in dadka aan markaasi iska tallaalin cudurka corona laga xayiri doono adeegyada maamulka canshuuraha wadanka ee k r a maamulka qaran ee gaadiidka iyo weliba badqabka wadooyinka ee n t s a waxbarashada isbitaalada socdaalka dekadaha goobaha dabca madadaalada ah booqashada maxaabiista iyo waxyaabaha waxyaabo kaleo la mid ah oo markaasi ay soo saari doonaan wasaaradda caafimaadka marka la gaaro koob iyo labaatanka disembar qof kasta oo doonaya adeega dadweyne dowladeed ayaa laga dalban doonaa inuu soo bandhigo caddeyn muujinayso inuu qaatay tallaalka wasiirka ayaa xusay in amarkan lagu saleeyey xeerarka caafimaadka ee dadweynaha ee public health act loo yaqaano wasaaradda awood u siin doonayso inay qaadato tallaalka adag gaar ahaana marka loo marka la jiro ama uu jiro cudurka faafayo ama uu jiro cudurka faafayo mr kagwe waa wasiirka caafimaadka ee dalka waxa uu tilmaamayaa in ujeeddada laga leeyahay arrintan ay tahay in la badbaadiyo shaqaalaha dowladda si adag adeeg bisi adeeg bixiyaasha isagoo sida uu hadalka u dhigay howlwadeenada qaatay tallaalka aynan noloshu halis u gelinin inay adeegan shakhsiyaad iska diiday tallaalka waa sida maxkamadda horaan ay ku soo saartay amirka wasiirka ayaa sheegay in sharciga dalka laga maamulo uu yahay mid cad oo ayna markaasi maxkamaddu qof tallaalka qaatay oo ku qasbi karin inuu la macaamilo qofka aan cudurka iska iltallaalin wasaaradda ayaa sheegtay in sababta sare loogu qaaday tallaalka ay tahay in la isku furo dhaqaalaha wadanka lagu gudbayo dadka la isku dabcan dadka la dhigayo isbitaalada ama la daryeelayo ama lagu daryeelayo guryaha wasiirka wasaaradda dalxiiska iyo durjoogta najiib balaala ayaa sheegay in dadka aanan cudurka covid sagaal iyo toban laga- laga tallaalin loo ogolaan doonin seeraha qaran iyo weliba meelahaas sida gaarka ah loo leeyahay wasiirka dalxiiska iyo weliba durjoogta najiib balaala ayaa hoosta ka xariiqay in maadaama bisha koob- labiyo tobanaad ay jirin dabaaldegyo la doonaya in laga hortago iska dabcan isgaarsiinta cudurka ama isku qaadasho dabcan laisku qaadi karo cudurka cid kasta oo ka shaqaysa gaadiidka noocyadeeda kala duwan sida baabuurta mootooyinka iyo weliba diyaaradaha ayaa laga doonayaa inay qaato talaalka aynan mar kasta sidato shahaadada muujinayso inay qofkaasi cudurka safmarka covid sagaal iyo toban uu iska talaalay goobaha ganacsiga kuwa yaryar ama de- dhexdhexaadka ah ee maalintii uu adeeg u adeega konton qof ay- iyo waxaa ka badan waxaa laga looga baahan yahay inay soo bandhigaan astaan dadka ku wargelinayso in halkaas uunan qofka geli karin oonan korona iska talaalin isku imaadni- isku imaatinka aan lagu qaban banaanada waxaa qayb ka- waxaa qayb ge- ka gelin karaa saddex meelood laba meel tirada dadka ay is- goobtaasi gaari karto ama qaadi karto wasaaradda caafimaadka ee dalka waxay markaasi sheegaysaa in isbeddel xoogan ay doonayso inay ku sameyso cudurka safmarka covid sagaal iyo toban wasaaradda caafimaadka ee dalka oo kaashanaysa ismaamulada iyo weliba s- ee, saamileyda ayaa lix iyo labaatanka bisha bila- bilaaban doonto oo lala weyn markaasi tallaalka bixin doon- doonta oo toban kun oo qof oo kuura ah ama toban kun oo kuura ah markaasi siin doonta sida ee, caadiga rasmiga u ah dhegeystayaal tallaalka iyadoo cid kasta oo ka qayb qaadanaysa ama ka qayb gelaysa t- eh, dabcan la- eh, la- la- laga dal- laga dalbanaya cad- caddayn ah inay qaadato tallaalka dadka howlaha booqashada ama dalxiiska uga imaanaya wadamada yurubta waa qasab inay markaas si buuxda looga tallaalo cudurka oo ayna markaasi caddayn soo soo waa markaas inay caddayn soo bandhigaan ka hor inta aan loo ogolaanin inay wadanka soo galaan kenya ayaa labadii bilood ee lasoo dhaafay laga diiwaangeliyey xaaladaha maalinlaha ee covid sagaal iyo toban ee inkastoo ay dowladda ay sheegtay inay aada u hooseysay isgaarsiinta ama isqaadsiinta cudurka safarka covid sagaal iyo toban afar iyo tobankii cishe ee ugu dambeeyey ayaa u dhexeeyey ilaa iyo boqolkiiba eber dhibic sideed ilaa iyo laba dhibic lix hase ahaatee waa boqolkiiba kii laisku celceliyey hase ahaatee wasiirka caafimaadka ee dalka mutaahi kaago ayaa markaasi sheegay in ay kiisaska yaraadeen aynan markaasi ku dhegnayn in la dhigo oo lagu dabaaldego dhankale wasaaradda caafimaadka ee dalka ayaa markaasi shaaciyey in afar iyo labaatankii saacada ugu dambeeyey cudurka safarka covid sagaal iyo toban uu haleelayay laba iyo labaatan qof oo hor leh waxaa tani ay timid kadib markii cudurka safarka sidaha ama cudurka safarka laga baaray dhicaano gaaraya ilaa iyo saddex kun boqol sagaashan iyo kow tirada guud ee kiisaska cudurka ee dalka ayaa hadda maraya ama gaarsiisan ama wadarta guud ah laba boqol konton iyo afar kun toddoba boqol iyo toban soddon iyo shan bukaan oo dheeraad ah ayaa xanuunka markaasi ka caafimaaday waxayna bogsashada guud ah- hadda markaasi ay tahay ilaa iyo laba boqol afartan iyo toddoba kun sagaal boqol konton iyo afar saddex meelood oo dhima- dhamaan dhammaantood eh, xiliyo dambe loo soo sheegay ayaa wasaaraddu eh, diiwaangelisay waxayna markaasi dhimashada guud ka dhigtay ilaa iyo shan kun saddex boqol labaatan iyo sideed qof waxaa hadda covid sagaal iyo toban qabo isbitaalada markaasi kala duwan ee ku jira ilaa iyo soddon iyo shan boqol waa shan sad- waa saddex boqol iyo konton qof bukaana iyadoo sagaal boqol koob iyo siddeetan lagu daryeelayo guryaha qaybaha ke- daryeelka degdega ee i c u-da waxaa lagu diiwaani waxaa markaasi lagu daaweynayaa ilaa iyo labaatan bukaan inkastoo uunan jirin qof xaaladiisa caafimaad ee si dhow markaasi loola socdo sida wasaaradda ay ku sheegtee wasaaradda ayaa markaasi daaw- daawooyin tallaalka ah ee ilaa iyo hadda markaasi gaarsiisay ku sheegtay in ku dhowaad ilaa iyo lix dhibic afar milyan saddex milyan sagaal boqol sideetan iyo waa sideetan iyo lix kun shan boqol iyo kow ama hal oo dadka ka mid ah ayaa markaasi qaatay qeybo ka mid ah tallaalka halka laba kun afar boqol iyo kow shan- sagaal boqol labaatan iyo lix si buuxda loogu tallaalay cudurka covid sagaal iyo toban kenya ayaa ilaa iyo hadda markaas lasoo gaarsiiyey ilaa iyo toban dhibic af toddoba milyan oo kuura ah ama tallaalka ah oo waxaana markaasi toddobaadyada soo socda rajeynaysaa inay sideed milyan oo dheeraad ah hesho waxay wasaaradda sheegtay in boqolkiiba siddeetan iyo sideed ee dhakhaatiirta dalka iyo boq- toddobaatan iyo sagaal boqo- boqolkiiba macalimiinta ay si buuxda looga hortegay cudurka covid sagaal iyo toban ama ay u qaateen hase ahaatee keliya boqolkiiba siddeed iyo toban ee waayeeladii ama waayeelada ayaa markaasi dhammaystay qa- qa- qaadashada tallaalka ka dhanka corona hase ahaatee keliya boqolkiiba sideetan eh, sideed iyo toban waayeelada markii loo daayo waxaa markaasi dhiman oo markaas tirada rasmiga aan la helin dadka markaasi guud ee markaas iyo wadarta markaas laga helay inkastoo gobolka waqooyi bari aada uga yartahay tallaalka dadka qaadsay meelaha markaas adeegyadana adeegyadana aas-aasiga ay ka istaagi doonaan ayay u egtahay uma muuqata tan iyo markii bishii hore ee madaxweyne uhuru kenyatta waa madaxweynaha dalka ee bandowga habeenkii waxa uu ka saaray waxa uu hoos markaasi dhacay waxa uu hoos dhacay qa- dabcan qaadashada tallaalka ama hoos dhac weyn ku imaada tala- tallaalka qaadashadiisa ismaamulna fara badan aan weli markaasi tixgelinin tan iyo markii bishii hore ee madaxweyne dalka uhuru kenyatta qaaday bandowgii habeenkii qorshuhu dowladda ayaa markaasi in, in dhammaan sanadka labada kun iyo labaatanka cudurka covid sagaal iyo toban laga tallaalo ugu yaraan soddon milyan ayuu ahaa haddaba dhegeyste wasaaradda caafimaadka ee dalka waxay markaasi kaashanaysaa ismaamulada is- weliba saamileyda kale ee lix iyo labaatanka bishan bilaaban doonta olole weyn oo markaasi tallaalka lagu bixin doono oo loogu hortegi doono ilaa iyo toban cisho gudaheeda lagu qaban karo dhegeystayaal tallaal xooggan oo markaasi si wanaagsan u socon karo qof waliba tallaalka qaatana muhiim u ah haddaba dhegeystay tallaalka iyo arrimahan iminka soo shaabaxaysa ama dib dib loogu soo celinayo ama loogu soo rogaal celinayo maxay noqon kartaa dhegeystayaal waana sidee waxa markaasi dadka kenyaanka ah ama adiga aad markaasi hadalkan aad u qaadan karto mase usa far- oo markaas u sarafan karto dhegeysta sidee u qaadan kartaa una sarafan kartaa hadalka wasiirka caafimaadka mutahi kagwe adigana way kaa go-an tahay ina markaasi aad qaadato tallaalka cudurka safmarka covid sagaal iyo toban haddii haa ay tahana qoormay qaadanaysa haddii may tahana sababtu maxay tahay aad uga tegeyso oosan aad u qaadanaynin iyadoo sidoo kale adeegyada faraha badan ee dowladda bixinayso ay sheegtay inay ka hortaagi doonto oo sidoo kale aysan socon doonin adeegyada haddii aan qofka tallaalka uusan qaadanin kaarkiisana gacanta uu ku haysto oo weli- weliba mid digital ah dhegeystayaal eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan idaacadda star fm codka gobolka waqooyi bari ayaa dhegeysanaysaa dhegeystayaal haddaba howlo fara badan ayaa markaasi qabyo kaa noqon doona la soco waa haddii markaasi tallaalka aad qaadanin oo tallaalka xeel fara badan ayuu markaasi kaa daafacaya oo markaasi kaa qabanaya kaana dhisaya dhegeystayaal jirkaada iyo weliba cun cudurkaa markaas si fudud uusan kugu soo gelin dhegeyste haddaba hadalka madax dabcan ra-iisul wasaar- wasiirka caafimaadka see u aragtaa dhegeystayaal isagoo sheegay in koob iyo labaatanka bisha laba iyo labaatankeeda ee laba laba iyo tobanka diseembar sanadka labada kun koob iyo labaatanka ay si weyn markaasi cajiib u noqon doonto oo qof waliba la tirikoobi doono oo asagoo markaasi guryaha joogay inta qaata int- intaan qaadanin markaasi kala ogaan doono dhegeystayaal waana mid markaasi casri ah digital ah qof waliba lagu ogaan karo tallaalka inuu qaato hadduusan qaadaninna waa uu laga garanayaa dhegeystayaal haddaba sida u aragtay hadalka wasiirka caafimaadka mutahi kagwe maxayna markaasi tani kusoo kordhinaysaa dhegeystayaal haddii uu qofka tallaalka uusan qaadanin iyadoo aan isku dayna in qadka markaas aan soo gelin doctor cabdulqaadir laakiin mayna soo mayna suurtagelin laakiin anaga ay markaasi isweydaarsanayna oo haddaba kala garanaynaa bal dhibaatada markaas uu nagu keeni karo cudur cudurka tallaalka haddii markaasi aan talooyinka talooyinka aan qaadanin haddii aad markaasi qaadanina sidoo kale waxaa markaasi noqonaysa mid laga tegey oo waxaa wasiir- wasiirka uu sheegay in markaasi dad badan ay markaasi tanaasuli doonaan loogana xayiri doono adeegyada maamulka cashuuraha wadanka ee k r a maamulka qaran ee gaadiidka iyo weliba badqabka wadooyinka n t s a sidoo kale waxbarashada isbitaalada socdaalka ade- ee dekedaha goobaha ma- markaasi mad- madadaalada iyo weliba booqashada iyo mada- maxaabiista iyo waxyaalaha fara badan oo lamid ah ayuu markaasi sheegay wasiirka si markaasi looga gudbo marxaladda markaasi iminkan taagan dhegeystayaal iyo weliba in qof waliba cudurka u qaato haddaba adeeg dhegeystayaal ma ma- ma- ma saxba ma noqon karta in markaasi lagaa hor istaago adeed- adeegyada dowladda ay bixinaysay in sidoo kale qasab lagaaga dhigo maxaana hadalkan ku macnayn kartaa iyadoo markaasi noqota mid aada wadanka looga hadalhayo sidoo kalena aada markaasi kenyaanka ay uga falcelinayaan dhanka baraha bulshada facebook iyo twitter-ka dhegeystayaal eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan haadka telefoonada dhegeystayaasha sharafta iyo qaayaha qadarinta mudan haddaba dhegeysta maxaa cawaaqib xumo markaasi la kulmi karaan bulshooyinka haddii markaas adeegyadii dowladda ay bixinaysay looga hor istaago laguna xiro in qofka tallaalka u qaato iyadoo maxkamadda horaana ay soo saartay kuna sheegtay in tallaalka qofkaan lagu qasbi karin qofku sida doon u qaadan karo qofka qaatana aan lagu qasbi karin in meelaha tegin dhegeysa waa sidii adiga hadalka go-aanka iyo weliba ka soo baxay wasaaradda caafimaadka maxay adiga kuu dhimaysaa maxayna kuu keenaysaa culays ah maxay u dhimaysaa bulshada maxay adiga kuu keenaysaa dhegeystale culays ah waa qaadka telefoonada dhegeystayaasha eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan idaacadda staar fm codka gobolka waqooyi bari yuusuf bar- yuusuf bakada ee barnaamijka daadiinaya dhegeystayaal waana saaka diirada ku saran dhanka caafimaadka oo markaas talaalka iyo cudurka covid sagaal iyo toban iyadoo weliba cudurka waddanka uu ka jiro oo ka taagan yahay sida wasiir sida caafimaadka wasaaradda caafimaadka ama howlwadanada ay sheegayaan kaga hadlayaan ay leeyihiin way markaas dadka feejignaan iyo taxadar dheeraad ay sameeyaan si cudurka safarka covid sagaal iyo toban uusan u asiibin u haleelin iyadoo markaasi qofka Ah, laga taageerayo dhegeystayaal sida uu dowladda ay sheegtay oo qof waliba uu heli karo cudurka covid sagaal iyo toban talaalkiisa ayna tahay mid bilaash ah haddaba dhegeysta maxay adiga markaasi ku dhimaysa waana sida adeega markaasi dowladda haddii markaasi qofka laga gooyo oo sidoo kale lagu xiro talaalka cudurka safarka covid sagaal iyo toban maxay noqonaysaa rajadiisa iyo mustaqbalka markaas deegaanka uu degan yahay ama sidoo kale lagu qasbay inkastoo maxkamadda dalka ay sheegtay in lagu qasbin laakiin waxay ma dowladda wadaa dadaalo fara badan oo markaas looga hortaga cudurka safarka covid sagaal iyo toban kuwaasoo la sheegayo in looga faa'iidaysan karo sidoo kale la helo fursado fara badan markaasi looga raadsan doono si cudurkaas uusan u sifaaqin gudaha iyo weliba dibadda waana hanaanka markaas istaraatiijiyada oo markaas kaga faa'iidaysan qof waliba eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan wicitaanada khadka telefoonada ee iminkan u furaya dhegeystayaal waa eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan star f m codka gobolka qoybar dhegeysta warqadka telefoon ku jira fursadda siina wala soo dhow magacaaga
يوسف الله سلام waa kaa qaad walaal magacaaga
وشرار داهية shiraar da- eh, halkay ku sugan tahay
اسلي walaal soo dhow shiraar
ودي ودوهاي mhm
واحد بودا هذا معناه برنامج كرة تلالكو أدوك ودوما لغا ولا قاس sax
laakiin hadda dadka reer kenya aniga waa la sheekaystaa oo maxaan ku rahda hadday magaalada jiraan iyo hadday siliidan joogaan labada waa la sheekaystaa haye
baalka horta aad bay uga baqayaan oo uga shakisan yihin mhm
dhibaatooyinka badana hadda uga baqayaan waxay isleeyihin hadee dadku waxay rabaan inay maaragtay farac iyo maaragtay wax dhalaan moogtaa mhm
dhinacaas faracay horta uga bayay yay uga baqayaan mhm
cid hadda ka wacyo geliso oo baalkaa dhibaato male oo arrimahaas waa xaqiijinay oo sax ah oo macnaha la timinna ma laha mhm
waxaadna moodaa marka ayagoo dadka sidaas ay u baqayaan mhm oo shakigaas ku jira yuusufow maxaan ku rabaa in hadda eh, maaragtay haddana aabo maaragtay lagu qasbaayo waxyaabo kale oo maaragtay siyaasadda hoosta laga soo degay sax
waxaa ka mid ah migration ma aadi kartid eh, maxaan ku rabaa isbitaal ma aadi kartid eh, waddama mari kartid gaari dadweyne ma raaci kartid calaashaan macnaha howlo gaar ah oo hadda aan ka maqlaynay faransiiska iyo meelahaas yurubka aan ka maqlaynay camal oo oo qasab ah aad iyo aad waa qasadkii oo dadban marka laakiin cabsida baalkan ay dadka ka qabaan waxaa waaye xagga caafimaadka iyo maxaan ku rahday iyo xagga taranka labadaba dadka shaki weyn bay baalka qabaan Eh, takhaatiirta wadankana maaragtay iyo maaragtay aqoonta waxaan ula heedna inay inay cadeeyaan oo wixii ay dhahaan annaga idinku hubnaan hadda weli ma dhicin mhm
marka aniga waxaan dhihi lahaa qofkii rabana ha qaato kii rabana ha iska daayo dadka baalka ayaan lagu qasbin maxaa jira irbada karoon midda karoona dawada oo midda karoonaha maaragtay la iska baaro oo la leeyahay eh, oo socdaalkaba waxaa lagu helaa adoon maxaan ku lahaa baaritaan marin baa la helaa mhm
marka dadkii aan la dhibaataynine ayarka qofkii rabana ha qaato oo siduu baalka nidaamka awal buu ku socday kii rabana ha iska daayo laakiin hadday noqoto qasab maxkamadna ay soo saarto horaan dadka inaan la qasbi karin mhm mees waxay u muuqataa dowladda inay isgarab socoto haddii kale oo qasab u imaanaya dadka takhaatiirta waxaan aqoonta u leh oo ayaga dibadaha ka keenayaan saaxiibow dadka waa inay u cadeeyaan oo dhahaan baalkan ana idinka hubnaa dhibaato ma laha
marka dabcan hadda waxaa leedahay dowladda ku fududaatay ama wasiirka ku fududaaday oo ku fu- notice- notiska waa lagu fugaa because dowladda waxa weeyaan adar miro berde soomaalida waxay dhahay miro berde duduub baa loo laqaa marka duduub baa loo laqaa waxaa lagu leeyahay waxa ku jira oo yaryarka iyo dhibaatooyinka haddaad sii firfiriso macnaha miraha bardaha geed barda la yidhaahdo waxa laga helaya adigu baadiya aadan arkin oo ka baxa baadiya ka baxa mhm
miro macaan buu leeyahay marka aad iyo aad haddaad kala furto laakiin waxay ishaada jeclaanaynin baa maaragtay yaad ku arkaysaa oo aadan maaragtay aadan maaragtay aad iskaga daynaysa sidaa sidaa daraaddeed marka soomaalida waxay dhahaan eh, mirada berde uduub baa loo laqaa dowladda marka waxay waddo waa saas
marka haddii ay tan ay sii socoto dowladda ay ku adkaysato maxay la kulmi karaan dadka soomaalida ah
waxay la kulmi karaan mhm dhibaatooyin badan horta soomaalida sideedaba ganaax badan way la kulmi doontaa oo caqabado badanna way la kulmi doonaan markii dambena ugu dambena waxaan hadday dowladda ku adkaysto waxay noqon doontaa markii dambe dadka inay laaluus ku raadiyaan oy dhahaan wixii ka dhacay aan laga dhaca intaan maaragtay xami- xanidinahay aniga laaluusha laygu duro because hadda free waay sooma aada iyo aad
marka beenku meesha hadda aniga gurigayga maxaan ku dhahay iriday iga soo horjeeda daawada koronaha lagu haaya waa waa dadka waa lagu duraa Sax.
ma qabo faqadintaasaana ka qabaa waa isbitaal i m ay leedahay oo dowladda kenya ay maamusho oo oo wasaaradda caafimaadka hoos tago gurigaygu ku- maxaan ku dhahay kasoo horjeeda Mhm.
dad gelay waa arkay ore waa soo gaatay dabay dhahay waa arkay oo soo isu soo duray
aada iyo aad marka caddayn male maxaan ku dhahay kaar kuma siinayaan warqad kuma siinayaan waa lagu duraayo waxaa lagu leeyahay soo ka haaba bes waa dhammaatay sheekada waa intaas laakiin lambarkaada lagaa qaadayaa oo sistemka macluumaadkaada telefoonkaada uu kusoo dhacaya soo ma ahan shiraarow saaxiibow taleefa lamber ma wadanka looyar uu leeyahay maxkamaduu leeyahay waa og tahay wax hadday kaa galaan oo wadanka wax kaa galaan oo adiga lagu dhibaateeyo waxaa lagu weydiinaya caddayn intay kaa soo gaartay dhibaatadan xageed kala timid maxaa caddayna warqada keen maxaa saxiixday yaa saxiixay adiga saxiixaada aaw aydigaada aaw dhibaato badan marka adi dhibaato kugu dhacdo oo inaad dibka gasho way fududahay laakiin hadhow in lagu kaalmeeyo way adag tahay soo moogid wadankan Mhm.
nin kastan intaasuu ka baqaaya my friend intaasuu ka baqaaya waxaan haddii aniga dhib iga soo gaaro yaan u raacday yaan u raacanaya dowladee wasaaradee maxaan ku rahdaa maxkamadee haddii la maxaan ku rahdaa dhakhtarkee ciddee mas-uuliyadda qaadanaysa haddii dhib iga soo gaaro marka waxaa waaye nin walba mas-uuliyadda eh, maadaama cid qaadanaysa oo cad ah oo u taagan aan la arkin adeer waa baqayaan ku dhah dadku way baqayaan laakiin hadda haddii lagu qasbo waa miro berde ruduu baa loo laqaa my friend dhegeystayaashana waa salaamiya adiga saaxiib aada baa umahadsantahay saaxiibkaasi sidoo quruxda badan fikirkiisa aragtidiisa uga dhibtay waa sharaar in nairobi naga soo waco aada buu umahadsan yahay saaxiibkaas sida quruxda badan uu u fahamsan yahay unana socdo tusaalena noogu soo qaatay waa nooga mahad celinaya sharaar shukran shakuuran aan kuleeyahay saaxiib dhegeystayaasha kalan qaadka telefoonada siinaya dhegeystayaal bal adana fikirkaada haddii arrintan ay dowladda ku adkaysato dabcan maxaa markaasi adigana oosan qaadan maxaa ku- markaasi kugu noqon doonta sidee u aragtay hadalka madax dabcan wasiirka wasaaradda caafimaadka uuna sheegay in qof waliba qasab ay ku tahay uu ku qaadan doono intaysan sanadkan gudihiisa uusan dhammaanin ilaa ay tirada markaas rasmiga la doonaya in la gaarsiiyo kenyaankana ay qaataan dhegeystayaal sidoo kalena waxay wasaaradda sheegtay in ay h- markaas adeegyo fara badan laga hor istaagi doono dhegeystayaal sida markaasi eh, wasiirka kagwe waxa uu sheegay in dadka askar- ask- aan iska talin talaalka markaas xeeraado fara badan ay markaas la kulmi doonaan waxaa ka mid ah sida maamulka cashuuraha ee wadanka ee KRA Kenya Revenue Authority maamulka qaran ee gaadiidka iyo weliba badqabka iyo wadooyinka ee NTSA waxbarashada isbitaalada iyo weliba socdaalka dekadaha goobaha mad- markaas madadaalada booqashada maxaabiista iyo waxyaaba la mid ah oo markaas ay soo saari doonaan wasaaradda haddaba adiga se u ada- se u aragtay hadalka markaas wasiirka caafimaadka Kagwe maxaana markaas adigana kula gudboon iminkan maxaa tale tusaale ood bixinaysaa qadka telefoonkaad ku jirtaa soo dhow walaal magacaaga halo star f m waan ku salaamaya halo star f m halo qadkaad ku jirtaa walaal soo dhow waa tahay dhegeystaas waa ka xumahay soo beegso markana leeyahay xigaha kale qadka telefoonkaas siinaya walaal soo dhow qadkaad ku jirta waan ku salaamaya subax wanaagsan walaal magacaaga
waa cadaan macalin in la yidhahdo dhaaf yah
halo waan ku maqlayaa soo dhowow saaxiiba ma aho star f m waa saaxib
saaxiib cabdullaahi macalin in la yidhahdo waa dhadhaaf cabdulaahi macalin haye
walaalow ka- ka- waxa hadda laisku hayo waa talaalka covid nineteen soo maaha aada iyo aad
dadka dadka may ogolo haye dadka in wax loo sheego oo la wacyigeliyo oo wax la ogeysiiyo oo la yidhahdo waxa waa sidan iyo sidan iyo horta wax ku qaadan karaan mhm laakiin in la qasdo oo la yidhahdo ninka qaadan waayo adeegyaha macluumaadka dhan baa laga joojini ah wax soconaysa maaha haye joogjoogna dadka wax kuma qaataan صح
laakiin aniga hadda kula hadlaya ma qaadan mana qaadan doono اي
marka aniga waxaan dhigaa dadka aan la qasdin dadka waxa laga dhaadhiciyay marka hore laakiin cabdulaahi yow dadkii wax waa laga dhaadhiciyay wacyigelin fara badan waa loo sameeyey soo maaha laakiin dadka ayaa weli dheg jalaq u siinaynin waxa waxay wadataa horta horta looma hayo cadayna laguma siina waa iska kaasura haye marka lagu darana soddonaad baadjiisi oo laka madaan ee badda waa sakaraabi haye cidku daba taagana cidku ogaanaysa cid xalqabkaa ku dhahaysana ma laha cabdulaahi koormaad aragta adi hadda waxaa leedahay isma durin laakiin qof kale maad aragta oo la jiifo oo
aa dad badan la duro jiifan arkay la qandama subcaan haye saddex diri saga ma qabsanayso sax
marka walaalow waa gaari waxaa ila kuman dadka inaanan la qasbin oo kasab iyo juujug aan wax lagu siinin oo wacyigelinta iyo wax usheeg iyo in la badiyaa ila kuman aniga aad baad umaadsantahay cabdulaahi waan waaga salaamidin jana baa istaagsan shukran aad u mahadsan yahay cabdulaahi macalin u mahadsan yahay xigaha kale qadka telefoonka soo dhow walaal magacaaga
asalaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu walaal magacaaga
mise waa waan ku salaamay subax wanaagsan waa amtan dhadheer amran soo dhawow
waan dhawaaya horta tallaalkan dadka ma fahamsan inta badan gobolka waqooyi bari mhm
in la qaatana aad iyo aad ay u fiican tahay sax
dowladana hadda ma fiicna inay ku degsato dadka ee qasab oo dhigto hadda dadka hay-adaha ka shaqeeya oo kale hadda qasabaa looga dhigay maxaa leeyahay ciidankaana oo soo gelina haddaa dalaalka ina qaadanaynin haye
hadda ani xaafadan ku suganayo saddex qof ayaa kasoo qaadatay markii talaalka soo qaadatay waa lala qandhaday cadeen lama siinayo dadkii waraaqada cadeen oo talaalka ina qaadatay lambar lagama qorin dhibaato badana lala kulmayo horta mhm
dadka horta wax badana u diidaya inuu talaalka qaadanin wacyigelin badana ma haystaan
aad baad maadsantahay amran gabadhaasi wacyigelin fara badan bay dowladda markaasi ka maqan bay leedahay xigaha kale qadkaan siinaa soo dhow walaalka xumay dhegeystaasi ku raagay xigayaasha kale qadka telefoonada siinaya eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan subax wanaagsan dhegeystayaal gorona waxaa maqli doontaan warka barqanimo ee tobanka barqanimo raalli ahaade ee cabdulaahi axmed cabdulaahi laakiin dhegeystayaasha qeydka telefoonada dhegeystayaal haddaba ari- adi- aragtidaada see waay iyadoo markaasi wasiirka caafimaadka uu sheegay in markaasi cid aan talaalka qaadanin laga jari doono sidoo kale uu heli karin macluumaadka markaasi dowladda ay bixiso ama adeegyada kala duwan ee dowladda ay bixiso oo markaasi muhiimka u ah qofka haddaba sidee markaas hadalka hadalkaasi kula muuqdaa maxayna tahay dadka sababto aysan u qaadanayn cudurka covid sagaal iyo toban maxay tahay waxyaalaha markaasi laga dhaadhicay ee malawaalka ah qadka telefoonka dhegeystaha ku jiro walaal soo dhow magacaaga halo asalaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu waa wax salaamay musdaf wajeer mustafa maxaan kugu daraa mustafa
musdaf maxamed aleyra soo dhow mustafa
hadda haddii aan barnaamijka hore u galo mhm
horta aniga sida aragtidayda horta waa lagu fududaa arrintaas aada iyo aad
maxaa yeele dadkii marka waa la qaadan kara male talaal mhm
maxaa yeele talaal oo cudurka hadduu dhammaado mhm haddana talaalka isuma qaadan kara moog aye
marka arrintaas inay dowlad ku ku dhawaaqo dhaqaalada ila taamulayna arrintaas waa in dib loo eego aada iyo aad
marka waana ku salaamaya arrintaas waa lagu fududaa saalid
waa tahay mustafa maxamed uu maasan yahay xigaha kale si odhow walaal halo star f m waa tahay uu maasan yahay dhegeystayaasi xigaha kale qadka telefoonka siinaya iyadoo dhegeystayaasha b- ee doonaya barnaamijka inay ka qayb qaataan ee qadka aada iskugu walaal soo dhowow
soo dhawaad saaxib salaamu calaykum wcalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu
waxaan ku salaamay dhegeystayaashan waan salaamaya madarka shukran
maxamed aadan rama waaye maxamed aadan soo dhowow
nadar horta kolleyba horta kolleyba corona maarata horta waktigaa jiray oo hadda laakiin hadda corona maba jire mhm
waktiga dhamaanahay markuu dhamaanahay maaragtay inay dadka maaragtay oo uleys saaran waa laga fiicanya madar mhm
hadde haddana waxaa jira inay kenya wadan oo- wadan weyn wadan maarata nin walba marka cudurka camal sidii u saaran yahay inay fiiriyaa saadalayaa fiican moogay haddi wadankoo saan la yeele oo shuruudi lagu soo xire anakan saan yeelen koobis horta inay wax dad loogu yimaado waa laga fiicanya madar mhm
la kalan ka maqlayna waxaas oo maaragtay oo inay maaragtay shuruud laisugu dhiga shaqo aan aadi karin ama waxyaabahaas aan maqlayna laakiin hadda haddiiba maaragtay kenya oo meel aan waxba ka jirin inay dadka ula soo saar horta waa laga fiicanya madar mhm
markaan de ma jira hadda cudurka horta kolleyba dhib baniaadan keensa ku imaadin jirina waa wax maarata baniaadan ilaahay cudur ma keen hadduu keenana maaragtay daawo u keenay cudur daawo la-aan horta adduun ma jira haddii imaadana kolleyba waa wax baniaadan la imaaday mhm iyadoo sida ay tahay haddana haddii dadkii oo gumaysi ama dhib lala imaado dhibkan ay leedahay dadka horta hadda ahaan hadda kuna hadda saaka oday oo soo qaatay aniga maalin soo qaada ujeeday oo isbitaalkan kusoo qaatay waraaq ma haysataan oo arrintaasaa dhacday maqlaaya ismacda hadda ka maqlaaya ma haystaan waraaq lama soo sininbi
mhm waxaase oo maarata bahashaas tilmaama oo maarata dadkii lasoo dad badan lasoo diray had oona waxba wadanin mhm hay waxaa tirahdee message iyo waxyaalaha kuusoo dhaca fariin baa kuusoo dhaca fariin dadka dhamaad lama aqaanan ma fariinta dabcan qofka waa laga markii uu talaalka qaato waa lagu diiwaangelinayaa haddii ay dhiigiis tahay haddii lambarkiisa tahay qof qof waraaq lagu qoro aqoon lagu qoro wixii tilmaamaa lagu qoro waktigaas waktigaas soo natiin labaa soo noqon lahaa waa meel laakiin qof waa hadda aniga lamid ah hadda waan lasoo diray oona waa- maar ayaa tuurinaa ujeeda ma garan aye aniga hadda mana qaadanin laakiin eh, dad badan oo soo qaatay bahashan soo qaatay oo aniga iga mid ah waxaan bahashaas tilmaamana aan wadanin mhm ayaan ujeedaa mhm markaan aniga dee kolley sidii corruptionka kenya bay ku mataysan oo mar dadkan bay lacag laga aruursan rabaa magarat Mhm.
in dadka la hero oo la dhibaateeyo oo gaari laga dejiyo baleeyo dad kale uma amba- amba lacag lagu aruur maaha dawladda maartay maxaa maxaa laleeyahay askar oo askar unba loo daneynaya magarat
Mhm.
marka aniga waan dhihi lahay arrintaas kolleyba afka soo baxda horta soomaalidan uguma jirto magarat Mhm.
mana la yeelayo maaragtay arrintaas mana la yeelayo waxay kolleyba dhibka imaadana kolba waa la arkaa mogay arrin hadda maanta hergeli uma eg aniga waa ku salaamtaan aad waa mahadsantahay maxamed aadan dhegeystaas uu mahadsan yahay sida quruxda baa fikirkiisa arrintiisa uga dhibtay walaalka xigaha kale qadka telefoonka soo dhow waan ku salaamaya subax wanaagsan
walaashaan walaal magacaaga
abdaano joosida iyo wac cabdi aadan haye
aa ku salaamad muga hortortay soo dhow
haddeeda kale aniga haay Mhm.
hadda maaragtay tallaabka mayna corona haylis Mhm.
horta aad iyo aad dawladda hawaya saaka horta hawaya uhaajisa Mhm.
kor laa ka dhigay Mhm.
marka hantada dhihayo hawayo waraaqna ma siini sidaa layli ninka la duraa aqoon la siinayo iyo aqoon la siinayni ayaa ilayhi Mhm.
waxaan on wax ilaahay iska wata Mhm.
markaan waana sida sheegan waa Mhm.
baniaadankana laga yaabo waxaan hawayo awal wadano kale awal haddaan hawayo wadanheen soo galeen haddaan iyaga hawayo haddaan magaalada mandheera ay wajaartaani haddaan raamoodani aradan hawayo waa haddaan aan ka celin anu haddaan hawayo meelo kale haddaan wadano kale haddaan laga sheegaa
Mhm.
ay maqashaa aad iyo aad aad iyo aad
markaan ilaahay horta anaga ka horeysay markaan mataan kale dawladda layle shaqadana in siisa ilaahay nooga soo qaadana in la qaato baa fiicanta wax laga sheegay Sax.
madeeda kana ku salaama boqol iyo tobanka afarta aad baad u mahadsan tahay waa cabdi aadan dhankaasi saday gowra warkii aad maqli doontaan dhegeystayaal ee tobankii marqnimo iyo cabdulaahi axmed cabdulaahi laakiin dhegeystayaasha qadka telefoonada iyo adeegyada qaybta barnaamijka ayaa fursadda marka hore siinaya qadka soo dhowo walaal magacaaga
السلام عليكم wacalaykum salaam waraxmat ullahi barakaatu walaal magacaaga
marka ayasoo darqa wanaagsan ayaan mareykaane ayaan maraykaani soo dhowow
walaalmaa waan dhowahay soo dhowo
anigata waxaan leeyahay dadka horta qasab bay ku noqonaysaa inay qaataan gaanjada mhm gaanjada wax waa wax adduunka dhammaa laga wada socdo mooyaane wax hadda qowmiyadda gooni loola horta loola loo- loogu fiirsanaa ma aho sax marka ha ahaatee marka dadkaan ay dhahayaan warqad laguma siinaya caddayn laguma siinaya waxaan laguma siinaya haddii mar aqoonsiga lagaa qoro horta systemkaas gasha haddaad maanta warqad aad haysanina systemka ayaad gelaysaa mhm
marka systemka daad gasha marka adi waxay ku muujinaysaa inaad maaragtay aad afcaashaasayta aad qaadato ay ku- waa lagu- ay ku tusaysaa mhm
marka hadda muhiimada waxaa waaye marka dadka annaga hadda meeshayna waa lagu waa lagu qorayaa magaca waa laga qoraa warqada ama waa lagu soo siinaya ama haddii kalena i d numberka lagu s- laga- aa lagu siinaya aa lagaa qaadaya markii lagaa qaadana marka waxaa lagu soo gelinayaa qadka Sax.
warqadaada iyagoo original ah mhm
marka horta saasaa waxaa lasu diiwaangeliyaa mooyaane ma aha inaad maaragta isku markaas warqada afkaad kibanda hadaa lagaa qaadana waa bee kibanda lamarkiis hadii lagaa qaadana waa beesha si yeeshee marka waxaanayta marka waa wax adi caaqsibo kugu keenayo oo maaragta maanta aad meel aad u bixaysa aad jirin dadka soomaalidana marka badi wax ay suubiyaan a hadda laga hor istaagin ay si fiican looga hor istaagin ha marka marka wasiirka caafimaadka uu- warka arrinta uu ku saxan yaa leedahay ana arrinta wuu ku saxan yahay leeyahay waa sababa dadka waa- waa- hadaawi jaanjada qaata la dhahay jaanjada ay qaadi waayo meesha ugu nuguleed buu ka qabtay hor aad iyo aad marka hadee hadiiba meeshaasayt hadii laga qabto marka dan ayagaaba ugala qaadani doonaanba dan ayaga u qaadanaya meelay u baxayaan malaha meelay ka beecsharaysanayaan malaha warqadihii aqoonsi wixii waa kuwan isbitaalkaad aadaysi waa lagugu xiraya warqad hadii lagugu xiraayo marka danta ayaaba kugu qabtay inaadba qaadato sax marka waxaan leeyahay soomaalida indhaha kala qaaday jaahiliin ha iska dhigina ee maaragtay markii hataa dhaqtarka ayaga nafsinkooda weydiiye su-aalo weydiiya su-aala haddaad warqada helaysid haddaad systemka afkisid waa in la weydiiyo marka adigoo caddayn kala soo ba- ka aad kala soo baxdeed meesha marka waxaan leeyahay walaalahayda muslimiinta ha qaateen aan leeyahay warqada bahashajaanjada ha qaateen dadka dhamaalan way wala qaadan hayaan dal iyo dibid hadda meesha ku bixaysan uma bixaysid adigoo jaanjadaad qaadanin marka waxaan leeyahay walaalkay macalin soo dhawaada waan idin salaamay dhamaantiin ayaan mareykaan aad bay umahadsantahay gabadhaasi sida quruxda baan fikirkeeda arrinteeda nagu soo dhaweysay dhegeystayaal ay wasiirka wasaaradda caafimaadka ee mutahi kagwe iyo weliba arrimaha markaas uu duldhigay dadka dhammaan dadka shacabka kenyaanka ah inay markaasi tallaalka ay qataan haddii tallaalka markaas isan qaadanin markaas waxyaalihii adeegyadii markaasi kala duwnaa ee ma- ee bixinayeen dowladda ee markaas isan heli karin dhegeystayaal haddaba tallaalka waa inoo muhiim dhegeystayaal laakiin marka hore iyo ogolaada inaan soo qabto marka intaan warkii tobankii la gaarin in aan soo qabto adeega markaasi ee shirkadda isgaarsiinta ee safaricom dhegeyso shirkadda isgaarsiinta ee safaricom iminka waxay markaasi dooneysaa inay ka haqabtirto baahidana kaa saarta dhegeyso isgaarsiinta safaricom ee camiisheeda ku garab taagan dhinaca weliba dhinac weliba waxayna markaas had iyo jeer ku ku dadaaleysaa inay helaan adeegyada ku habboon oo markaasi aan wax dhib dib u dhac xoogan so ku imaan dib u dhac uu ku imaanaba adeeg weliba safaricom ay bixinayso adeega haddan markaasi saakan aan ku hayno waa adeega markaasi ee ah mpesa adeega mpesa ayaa markaas iminka noqday midda ugu wanaagsan ee markaas kenya aada loogu isticmaalo iyo weliba dibadaha oo markaas lacagaha kala duwan laskaga soo diri kara dhegeystayaal adeegan imp- lipana mpesa adeegyada buy goods adeegyada markaas wax waliba kaa daafici karo wax waliba markaas kuu fududeyn karo dhegeystayaal adeega waa mid markaas tayeysan waa adeeg markaas kasoo shaqeysa shirkada isgaarsiinta safaricom si macaamiisha muhiimada yoolkooda iga- iga- iga- ay ugu gungaaraan dhegeystayaal maantaba gacanta ayaa ku haysaa dhegeystayaal oo telefoonka shirkada isgaarsiinta safaricom iyo laftaada waxa weliba maanta waa ay ka anfacayaan dhegeystayaal waxa markaas ay kaa caawin karaan in markaasi kaararka in markaasi ka in markaasi aada u isticmaasho dhegeystayaal ee qaybta markaasi wax iibinta ama qofka wax aad u- lambarka ugu diri karta lacag marka wax ka iibsato adigoo u adeegsanayso buy goods ama aad lipan mpesa u adeegsanayso dhegeystayaal sidoo kale waxay jirtaa meelaha markaasi kets ah oo lacag ah ku kaysan karta mshwari waa hadda sidoo kale nipa waa bujila beeshara oo qofka asaga shakhsiyadiisa ama qofka beesharadiisa uu kala saari karo dhegeystayaal waana adeeg markaasi muhiim ah oo qofka uu kaga faa'iideysan kara dhegeystayaal lipana mpesa waa adeeg markaasi shirkadda ay fududanayso oo markaasi qof waliba uu kaga faa'iideysan karo waana adeeg markaasi xawaarihiisa meel fog uu gargaari karo oo cid waliba anigoo halkan joogo ayaa markaasi qof lacag u diri karaa ku sugan mandheera tuuladeeda ama sidoo kale ku sugan balaambala tuuladeeda dhegeystayaal si qof waliba uu helo lacagtaasi waana meesha uu joogo kala bixi karaa lacagta in halkan ka diray dhegeys waxaa usii diray lipana dhegeystayaal adeegyada markaasi shirkadda isgaarsiinta safaricom ay bixiso adeegyada markaasi korontada biyaha iyo weliba waxyaalaha markaasi supplyga ah waxyaalaha markaasi guriga lagu keenay in wax waliba aad ku dalban karto sidoo kale halka adigoo joogto aad ka bixin kartaa lacagtaada filimada sidoo kale lacagtooda ku bixin kartaa dhegeystayaal wax waliba halkaas ay kaaga saaciidanaan dhegeystayaal kontashin wax ka badan waad diri kartaa oo haddii markaasi telefoonka ay kugu jirto dhegeysta wax lacagna markaasi kontashin hadaad dirayso one point ayaa markaasi heleysaa oo shirkadda waxay markaasi kuleedahay faaid maanta ka faaideyso oo shirkadda markaasi waxyaalaha kala duwan ay soo saartay ayaa ka qayb qaadanaysa dhegeystayaal adeega muhiimka u ah dhegeystayaal soo dejisa abka safaricom ee isticmaasho ee my m my safari my mpesa dhegeysta safaricom my mpesa ayaa soo degsanaysaa dhegeyste nasooc noo sheeg waxyaalaha markaas aad kaga faysay shirkadda isgaarsiinta safaricom dhegeystayaal cabdallah ayaa maqli doontaan cabdullaahi uu warkiisii tobankii barqanimo dhegeysta laakiin waa war farxad leh sidoo kale loo hayaa ayaa waxaa shirkadda isgaarsiinta airtel ay ku keentay adeegyada xawliga ee foji adeega haatan waxaa sii xoojisay adeegyada foji oo aad markaasi kenaysa musamolada kala duwan ee dalka adeega foji wuxuu ku siinayaa adeega dhegeysa waa mid markaasi fudud oo si wanaagsan qofka u isticmaali karo haddaad markaasi muuqaal ka daawanayso youtube ma ahan mid markaasi kaa go-aya mise kaa istaagaya hadda waxaad markaasi soo dejisanaysaa sidoo kale hadda waxaa markaasi soo dejisanaysaa muuqaalo youtube ah ma aha mid markaasi kaa go-aya mise kaa istaagaya haddaad wax soo dejisanaysana sidoo kale kuma dhibayo waayo maba aha mid markaas culays ah dhegeyste maantaba ku biir khadka telefoonka casriga ee airtel teg laanta kugu dhow ee airtel oo soona qabsan lafta airtel ee four g somalada iyo weliba deegaanada gobolka aad ku sugan tahay marka helaysa airtel four g ayaa markaasi noo kala sheegaysa iyo waxyaalaha markaas aad kaga faysa dhanka wicitaanka dadka khadka ee as- aad u isticmaasho hadday tahay facebooka imaha youtube-ka wax waliba adiga markaasi fursad kuu siinaya husno waxaa markaasi lagaa doonaya inaad la timid kaarka aqoonsiga markaad tegayso dukaanka airtel internetka airtel ee four g wuxuu markaasi kaa caawinaya inaad da- daawato waxyaabo badan oo markaasi adiga ku cajiibgelina horaanaysan haysanin sida inaad markaasi ka daawato xirfadaha oo aad ka barato wax waliba adiga markaasi aad kaa maqnaa sidoo kale caruurta waxay markaasi kaga muraajaceysan karaan sidoo kale cashirada layliga iskuulada looga soo diro dugsiyada looga soo siro kas- ay- ay kaga baran karaan gudaha internetka gudihiisa dhegeyste nasowac oo noo sheeg waxaa markaasi kaga faa'iideystay adeega airtel four g waxaad fursad u helaysaa inaad markaasi guulaysato noqoto bal haddaba nala wadaag sida uu yahay adeega airtel four g dhegeystayaal aan isla wadaagno oo isku soo laaban doonaa warka kadib ee tobanka barkanimo cabdalla cabdalla hadduu ay bahraali ka noqdo dhegeystayaal mujada iska bedelin haska wecelin si wararka iyo barnaamijyadaysan kugu dhaafin bakad ayaa barnaamijka hogaanka inay la socodsiinaya dhegeystayaal waata dhegeysan aan soo qabto mid kamid adeega qeybyada adeega qeybka kamid ah haddaan soo qabto barnaamijka dhegeystayaal waana shirkada isgaarsiinta ee safaricom safaricom dhegeysan iminka waxay macaamiisha u haysaa war farxad leh iyadoo iminkan ay u farx- warka farxadda usoo hoyinaysana ay kamid tahay dhegeystayaal inaysan markaasi lacagtaada aysan kaa qaldami karin sidoo kale kaa lumi karin oo lacagtaa si deg deg ah isla markiiba aada u helayso dhegeystayaal adigoo adeega adeega markaasi shirkada isgaarsiinta ee safaricom ee qeybta markaasi empesa qofka markaad lacagta u- u dirto tusaale oo kale waxaad u diraysaa cabdulaahi axmed cabdulaahi lacagtaasi haddii magacii cabdulaahi uusan soo bixin isla markii waxaa ku qa- waxaa ku dhufanaysaa four ama afar shan lix aad ku dhufanaysaa dirbuba lacagtaasi waa la keensanaa mise hawada ayaa lagu qabanaa lacagtaasi qofka kalena uma tegeyso dhegeysta laakiin lacagtaada qaybtaasi ay kugu jiraysaa kadibna waa iska xas- waa iska saxiisaa lambarka qofka u dirayso shirkada isgaarsiinta safaricom liban m pesa ayaa qof sidoo kale fursado fara badan u keentay dadka macaamiisha dadka markaasi ganacsatada ah in howlahooda markaasi ay ku fushaan amase ay ku sameystaan markay ganacsigooda ma- ma- hadday tahay in qof wax uu kaga gato amase wax kaga iibsado ama hadday tahay in qofka wax sidoo kale maq- meel maqaaxi uu kaga cuno dhegeystayaal maanta shirkadaasi waxay kamid tahay meelaha markaas horumarina ay ga- dhanka ganacsi ay ka gaareen dhegeystayaal puntland beshar ayaa kamid ah dhegeystayaal iyadoo markaas qeyb ganacsi iyo sidoo kale qeyb markaasi personal fan qofka uu markaas ganacsigiisa ku wadi karo ama sidoo asay shakhsadiisa uu ku gashan karo ama ku kaydsan karo ayaa kamid ah dhegeystayaal shirkada isgaarsiinta safaricom waxyaalaha markaasi kala duwan waxaa kamid ah in bilalka markaasi kala duwan ee korontada biyaha wax waliba markaasi biil ku imaado inaad iskaga bixin karto dhegeystayaal adigoo u adeegsanayo gurigaada usan ka bixin tilaabana qaadin gurigaada ku sugan halkaasi wax waliba ku dhameysan kartaa dhegeysa shirkada isgaarsiinta safaricom iyo wala qeybta mpesa maanta dhegeystayaal macaamiisha waxaa markaasi looga digayaa inay sidoo kale ka taxadaraan dadka markaasi beenta usoo diraya lacagaa leeyihin lacag baan kuusoo dirnay sidan sidan laakiin safaricom ama meesha markii farin ay kuusoo ay kuusoo ay kuusoo dhacdo marka hore waxaa soo dhacaya ereyga mpesa wax ku qoran dhegeystayaal ma aha lambar dhegeystayaal shirkada isgaarsiinta safaricom waxay leedahay- dabcan waxaa iminkan ay kulada waad soo dejisan kartaa abka adiga samay safaricom dhegeystayaal ee abka mpesa si wax badan aad uga faa'iido ogana macaam- macaamiilshaada wax waliba qeybo kala duwan dhegeystayaal meelo fogfog dadka jire ama meel meel- meel fog qofka kaa jira iminkan waad u diri kartaa lacagta adigoo hanaanka rasmiga saxda ah u maraya ee mpesa dhegeysta si deg degna ilbiriqsi ayuu ku helaa fariinta ee mpesa lacagtii aniga hadda halkan aan ka diray waxaa si toos ah oo looga heli karaa meelo fogfog beled xaawo dhankeeda iyo wala dhanka etoobiya xuduudda dalkan kenya ayla leedahay dhegeystayaal idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bari dhegeysta maanta dhegeystayaasha ka faystaa fursadaas gaarsiinta ee weliba qeybta markaasi mpesa dhegeystayaal bangiga k c b isagana war farxadle ayuu ku hayaa dhegeystayaal bangiga k c b ayaa ku garab taagan macaamiisha inuu markaasi loo kobciyo ganacsigooda bal ka waran qofka goobka adiga joogto kula jooga oo xaqiijinaya in wax waliba ay dhameystiran yihiin oo aad sameynayso qofkaasi waxaa markaas la dhihi karaa waa saaxiibka aabaha ama hooyada ama ehelkaada sidoo kale qof ku taageerayo oo markaasi kaa saacidayo in howlahaada si wanaagsan ay kugu socdaan qofkaas waxaa laga yaaba inaasan hilmaamin haddii markaasi garab uu kaa siiyo dhanka ganacsiga haddaba bankiga k c b ayaa ah saaxiibka halkaad joogto islamarkaana xaqiijinayo in ganacsigaada heerkaa doonayso kaa gaarsiiyo k c b bank waxa uu leeyahay in ka badan ilaa iyo laba boqol oo laan guud ahaan dalka waxaana markaasi ka heleysaa dalalka kenya rwanda burundi tanzania south sudan iyo etoobiya bankiga k c b waxa uu leeyahay adeegyada kala duwan sida maalgelinta xoolaha hagbadda maalgelinta ganacsiga adeega hagbadda ama yuutada waxaa markaas qofka kaga faa'iideysan karaa dad iskugu imaaday oo maalgashi iyo wax lamid a doonayo tiradooda tahay shan ilaa iyo konton qof inta u dhexeyso waxayna markaas fursad u helayaan inay helaan ilaa iyo laba iyo konton milyan oo maalgelin ah muddo lix sano ah ayaa markaasi qofku ku bixin karaya bulshada soomaaliyeed waa kuwa markaas isticmaala hanaanka hibadda ama yuutada adeegan ayaa ah noqonaya mid ay si wanaagsan uga faa'iideysan karayaan dhegeystayaal bangigu waxa uu markaasi leeyahay adeega k c b sahal bank waa qayb markaasi ka mid ah bangiga k c b oo ah adeega waafaqsan shareecada islaamka waana hanaan aan keliya markaasi ka shaqeyn kobaca dhaqaalaha balse hogaanka markaasi kuu qiimeyn kara kuguna hagaajin kara ama kugu hogaamin kara dhegeystayaal waxa uuna markaasi ku siinaya adeegyada kala duwan ee waafaqsan shareecada islaamka waana adeeg markaas u gaar ah muslimiinta si ay uga faa'iidaystaan maanta oo ka faa'iidaysta adeegyada k c b oo tagland kugu dhoweeya bangiga dhammaan laamaha kala duwan ee bangiga ayaa markaasi ka heleysa adeega k c b sal banking dhegeysana sowac waxaad noo sheegtaa waxa uu yahay ganacsiga ooad maarayso oo aad leedahay waa mid warka waara oo la isku haleyn karo wixii macluumaad dheeraad ah kala xiriir k c b oo ah eber todoba hal hal eber sideed todoba eber eber eber ama whatsappka eber todoba hal hal eber sideed todoba eber sideed todoba ama booqolaanta kugu dhow ee bangiga k c b bank k c b waa saaxiibka bangiga dhegeystayaal idaacadda star f m ayaa weli dhegta u raaricinaysaan goron dhegeystayaashan qadka telefoonada u celin doonaa laakiin marka hore aan iska dhameeyo iyadoo ee shirkadda airtel iminkan war farxad leh u hayso dhammaan macaamiisha lafta ee is- is- shirkadda isgaarsiinta ay four g isticmaalaan war farxad leh ayaa tale ku keentay oo adeega xawliga ee markaasi foji sida xawliga ku socdo ayay ku keentay deegaan waliba meel walba ay joogtay ilaa iyo isbamolada kala duwan ee dalka uu ka kooban yahay ayaa tale sii xoojisay adeegyada foji oo aad ka helayso meel waliba meelkashaa lugta dhigtaba adeega foji muxuu ku siinayaa adeegan dhegeyste waa mid fudud oo si wanaagsan aad u isticmaali karto haddaad markaasi muuqaal ka daawanayso youtube-ka ma ahan mid markaasi kaa go-ayo mase kaa istaagayo hadaad waxaad markaasi soo dejisa haddaad wax soo dejisanaysana sidoo kale kuma dhibaayo waayo maba ahaan mid culays ah dhegeysta maantaba ku biir khadka telefoonka casriga ee airtel oo tagland kugu dhow ee airtel soona qabsan lafta ee airtel oo foji ah ismamulada iyo weliba deegaanada boqol gobolka aad markaasi ka helayso adeega airtel foji waa waxyaalaha markaasi kamid ah adiga ay markaasina la wadaagi doona ama meesha aad joogto dhegeystayaal baxsnow waxaa markaasi lagaa doonaya inaad la timid kaararka aqoonsiga markaad tegayso dukaamada airtel internetka airtel foji wuxuu kaa caawinayaa inaad daawato waxyaabo badan dhegeysan oo adiga aad u xiisa qabtay hamuuna aad u qabtay laakiin in badan kaa maqnaa iminka shirkada isgaarsiinta airtel ay kuu fududeysay si howlahada si wanaagsan ay kugu kala socdaan sida inaad ka daawato xirfadaha inaad ka barato wax weliba oo adiga markaasi qabyo ka ah oo dhammaystiran karto wax badan oo markaas aad yeedhaad inay mar badan aad helheed inaad heli lahayd laakiin iminka waad heshay sidoo kale caruurta waxaa waxaad markaasi kaga muraajaceysan karaan cashiradooda kuwa casharada iskuullada looga soo dhibay dugsida ama casharada layliga in habeenkii maraajico loogu sameyn karo gudaha weliba qadka gudihiisa ama telefoonka gudihiisa adigoo markaasuusan kaa istaagayn meel walbaa joogtana kan magaalada joogo iyo kan miyigan baadiyaha joogo in hal waxbarasho ay noqon karaan ayagoo adeegsanaya telefoonka casriga dhegeysa dhegeystayaal nasowac oo noo sheeg waxaa markaas ay kaga faa'iidaysatay adeega ee telefoji waxaad fursad u helaysaa inaad markaasi guulaysata noqoto bal haddaba la wadaag sida uu yahay adeega ee telefoji dhegeysta si ah howlahada si wanaagsan ay u kala socdaan si wanaagsan ay kugu marayaan dhegeystayaal idaacadda star f m cogta gobolka waqooyi bari ayaa weli dhegeysaneysaan dhegeystayaal gabagabadii barnaamijkan soo gaarnay iyadoo saaka markaasi diiraddan ku saaranay iyaa dowladda dhexe gaar ahaan wasaaradda caafimaadka ee shalay ku dhawaaqday talooyinka markaasi loogu golleeyahay in lagu xoojiyo ololaha tallaalka oo ka dhanka cudurka safmarka covid sagaal iyo toban waxaad markaasi noqotay mid buuq badan hadal heen fara badan ka dhalatay dhanka baraha bulshada kadib go-aankii shalay kasoo baxay wasiirka wasaaradda caafimaadka mutahi kaagwe ee kuna aadanaa in markaasi qof waliba kenyaan ah in tallaalka uu qaato haddii uusan qaadaninna tiraabo markaasi ay ka qaadi doonaan wasiirka wasaaradda caafimaadka ee dalka mutahi kaago ayaa shaaciyay in ciddii aan qaadanin daawooyinka talaalka laga hortegi doono inay raacaan qadiidka dadweynaha ama aan waxba markaasi an ka cuni karin maqaaxyadaha ama meelaha markaasi lagu cuntayo dhegeystayaal amarkan ayaa dhaqan geli doonaa koob iyo labaatanka bisha labiyi tobnaad iyo disembar sanada labada kun koob iyo labaatanka wasiirka kaagwe ayaa sidoo kale sheegay in dadka aan markaas iska tallaalin covid sagaal iyo toban ama coronavirus laga doonayay iminkan inay dhankaas u jihaystaan oo sidoo kale tallaalka ay qaataan sida markaasi taageetka mayoolkii ay doonayeen inay ku gaaraan cadad ah markaasi cudurka safarka covid sagaal iyo toban tallaalkiisa si cudurka qof waliba oo markaas uga badbaado sidoo kale jirkiisa uu helo difaac markaasi dhammaystiran haddii uu qofka talaalka qaadanin waxaa sidoo kale waajib ku noqon doona in maamulada canshuuraha wadanka ee k r a maamulka qaran ee gaadiidkii weliba badqabka wadooyinka ee n t s a waxbarashada isbitaalada socdaalka dekadaha goobaha markaas madadaalada booqashada maxaabiista iyo waxyaala kale la mid ah inaysan heli doonin oo markaasi laga istaagi doono iyadoo markaas hanaanka saxda loo raaci doono oo waafaqsan shareecada ee markaasi dalka u degsan iyo weliba qaynuunka markaasi ee dowladda qaybteeda markaasi wasaaradda caafimaadka ee health act ay soo saari doonto dhegeystayaal sida uu ku sheegay wasiirka caafimaad mutahi kaagwe taasoo markaasi siyaabo kala duwan hadalkaasi loogu macneeyey looguna sarifay sida markaasi dadka hadalka u dhigayaan waxa uu sheegay in ilaa iyo intaasoo kuura la keenay daawooyin in imikana ay sideed milyan oo kuura ay soo socoto si markaas dadka wax loogu gaarsiyo wax loogu qabto wejiga koowaad ayaa markaas qaar aan iska daaweyn wejiga koowaad ayaa dadka yar dad iskaga daaweyen halka wejiga labaadna dad yar iska daaweeyeen laakiin dadka full u wada qaatay ayuu markaas sheegay inay hoos u yar yihiin wuxuu sheegaya in dhammaan guud ahaan sanadkan gudihiisa dad tiro badan inay wadanka ay ka qaataan cudurka tallaalka covid sagaal iyo toban haddii taasi markaasi qaadan weyso waxaa suurtagal ah inaad markaasi ay kugu adkaan doonto wax waliba oo adeeg ah ay dowladda bixiso dhegeystayaal hadadka telefoonada waa eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan idaacadda star fm codka gobolka waqooyi bari gabagabadii barnaamijkan soo gaarnay laba iyo saddex dhegeysta intaa ka gaarnamaas laba dhegeysta ayaan qadka telefoonka siinaya kadibna barnaamijkan soo afmeeraynaa haddaba dhegeysta sida adigu u aragtay hadalka markaasi kasoo baxay wasiirka caafimaadka mutahi kaagwe sidee markaasi kula muuqdaa iyadoo markaasi hanaanka adeega health waa adeega markaasi public health agta la raacayo loogana doonaya in laga faa-iisto dhegeystayaal bal qofka iyo fikirkiisa iyo aragtidiisa aan dhegeystana kadibna soo gabagabayna barnaamijka walaal soo dhow magacaaga wacalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu ambiya soo dhow walaale
haddaan u dhowahay warka aday dhammaan dhegeystayaashaada salaame shukran
marka horta arrintaas waxay saameyn weyn ku yeelanaya gobolka waqooyi bari aya baydhaqile
aha
maxaa yeelay dhulka inaan dagaalka lama qaasto waxyaalo badan aa laga aaminsan mhm
waxaad arki dadku dhahaa laba sano gaasgaaska waa dhimin talaalkan qaadan mhm
marka waxaan u malaynaa wallaahi saameyn weyn ay u yeelani laakiin in saas loo dhigo sabab loo saaro oo la dhahay ninkan qaadan wax badan baa uqab asqabsan wayna waa ma fiicno laakiin in ayar loo dhimfiyaa fiicno aya
waana salaamu calaykum shukran bambiye aad bay umahadsan tahay xigaha kale qadka telefoonka siinaya ka qayb qaato dhegeystayaal barqa wanaagsan dhammaantiin meel meel walba ay joogtaan qadka telefoonka aad ku jirta waan ku salaamaya soo dhawaan magacaaga waan ka xumaa dhegeystaasi ee xigaha kalean siinayaa een isagana bal fikirkiisa iyo aragtidiisa qadka walaal soo dhawo magacaaga waan ku salaamaya barqa wanaagsan
Waalaikum salam.
walaal magacaaga
Waa Usama.
ya Gaariza. Usama Gaariza.
osoma soo dhawo saaxib
Saaxiib waa dhowahay waxaan ku leeyahay Mm, barnaamijka waa maqlahay hadda kowle.
haye
Aniga ma aaminsani talaalkaas. Waa sabab uu dad qaatay oo Ingiriiska talaalka macnaha dhiigga xargagay. Een, Ingiriiska ku arkay. Een, dhibaatooyinka uu leeyahay dad qaatay uu mar walba ku dhacay cudurka haddana waanu aragnay. Masan.
Mhm.
marka aniga waxaan aada dadweynaha ugula talin lahaa talaalkaas in laga fiirsadaba oo aan lagu degdegin Mhm.
aniga taasaan aaminsanahay baalkan dhiiga u xargagiyaa marka dhibaato kale oo isoo kordhisohay hadda waa adi joognaan dhaktar laguma- adi dhaktarka ma weydiis Eh, markuu walaada dhiig u xarkagaa
waaba iyagaba sheegaba iyaga laftirkoodan ka arkay aniga iska dhaaf a- africa iska daa Ah, miya
a aniga iyaga laftirkoodan ka arkay iyagoo niiska soo geliyay inuu dhiiga xargagiyo laakiin wa- waxaa ka badan waxqabadkiisa ka badan iyagoo leeyihiin
Mm,
marka adig ma aaminsani horta shaksi ahaanteyda ummadda kale waa gooni laakiinse talaalkaas inuu dhibaato weyn leeyahan u arkaani aad baad umahadsan tahay saaxib halo star f m waa tahay waan ka xumaay dhegeystahaasi qadka ka baxay hal dhegeystayaa qadka siinaya kadibna barnaamijka dhegeysan doontaan dhegeyst waxaa dhegeysan doontaan barnaamijkii madasha iyo xamdi gure dhanka ee ganacsiga dhegeystayaal qadka telefoonka u dambe aan siinaya barnaamijka waana kadibna soo gabagabeyn doona biidnillahi tacaala hadduu ay bahraale ka noqdo iyadoo saaka diiradda ku saaran arrimaha dhanka waxba- ee caafimaadka iyo sidoo kale arrin- salaamu calaykum arrimaha uu soo saaray wcalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu magacaaga waan ka xumaa durba qofkaasi qadka ka go-ay wcalaykum salaam baan leeyahay iyadana Ee, dhag qofka ugu dambaan siinaya fikirkiisa aragtidiisa soo dhow walaal magacaaga asalaamu calaykum wcalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu
dadkada waa ku filan waa farxi gacantayda ujeer farxiin maxaan kugu daraa
farxiyo cabdi farxiyo cabdi soo dhowow
walaa horta waxaana idka la sheegahayo waa run laakiin ilaahay hala tala saar dambaynayo waxa daaba yeeshta laleeyahay hala yeeshta ana hataa waa soo qaata qartii laba astii koobaad waa soo qaata cirbada koobaad haddana eh, bishaad soo laabay dhayn haddana bisha waan laabta qardaadkaas sigida isoo siiyeen hataataas sigirkeeda lamination oo soo saarta hataa waan haystaa
aada iyo aad
waan haystaa hata waxaan dhihilaha ilaahay iska saarteena ee ha soo qaateena kaan waan ku salaam bakadoo mar shukran aad baa umahadsantahay gabadhaasi waa wajeer iga soo wacday waa wa- waa farxiyo cabdi ee dhanka wajeer aad bay umahadsantahay gabadhaasi inkastoo talaalka ay qaadatay iyada laba mar ay qaadatay qadka telefoonka halo star f m isagana dhegeystahaasi qadkuu soo gelaya laakiin inkastoo ka babaxayo waan ka raaligelinaya dhegeystayaal halkaasi aan kusoo afimaraya barnaamijka hogaanka idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bari saakana diiraddan ku saaray amarka kasoo baxay eh, wasiirka eh, arrimaha gudaha dhagta- waa wasiirka eh, caafimaadka dalka mutahi kagwe oo markaasi sheegay in ciddii aan qaadanin daawooyinka talaalka laga hor istaagi doono inay raa- inayna markaasi raacin gaadiidka dadweynaha ama aan waxba markaasi aan ka cunin karin maqaacidaha amarkan ayaa dhaqangeli doona koob iyo labaatanka bisha soo socoto een disembar sanada labada kun koob iyo labaatanka waa bisha lay tobnaade wasiir kaagu ayaa sidoo kale sheegay in dadkan eh, in aan markaas iska talaanin ama kuwa dadka aan iska talaanin cudurka covid sagaal iyo toban laga xayiri doono adeegyada maamulka canshuuraha wadanka ee k r a kenya revenue authority maamulka qaran ee qaadiidka iyo badqabka wadooyinka ee n t s a waxbarashada isbitaalada socdaalka dekadaha goobaha madadaalada booqashada maxaabiista iyo weliba iyo waxyaaba la mid ah ay markaas sheegtay dowladda in ay dadka ay ka heli doonin fursado fara badan dhegeystayaal waxa uu sheegay in ay markaas laga doonayo in cid waliba amaamirta ay dowladda iyo weliba waxda qaabilsan caafimaadka iyo howlwadanada inay markaas u dhegan ugulaadaan sidoo kale talaalka qaataan iyadoo sheegay in talaal ku filan wadanka ay taalo sidoo kale sideed milyan oo talaal ah sidoo kale ay soo socoto si cudurka qof waliba talaalka uu u qaato oona iga faa-iido sidoo kale jirkiisa u noqdo mid awood taya leh oo sidoo kale difaac xooganna uu heli karo iskagana difaaci karo cudurada qaar ee markaas ka geli karo qofka ama sida fudud ku geli karo dhegeystayaal barnaamijka waxaa soo saaray la socodsiin anigoo ah yuusuf bakad dhegeystayaal oo ku mahadsantaha la socodka dhegeysiga sida quruxda badan a u dhegeysanaysay ugana feelcelinaysay weliba kuwa ka qayb qaatay kuwa aan ka qayb qaadan sidoo kale kuwa dhegeysanaya kuwa qaadka telefoonada ka go-ay kuwa telefoonka markaas iyo raadiyaha naga dhegeysanaya oo u shidan mararba mawjada iska bedelin dhammaan waxaa leeyahay aad baad u mahadsantihiin dhegeystayaal halkan waxaan kusoo garanay adiga la-aanta amana socon lehen dhinacyada kala duwanaan iskaga baahanahay dhegeystayaal halka star f m adiga gaarsi adiga dhegeysanaysa adiga meesha fariido adiga markaas dhigta i raaricinayo ayaa halkana gaarsiso waad mahadsantahay saaxiib shukran shakuuran aan kuleeyahay shukran jaziilan dhammaantiin meel walbaa joogtaan waxaan u mahad celinaya dhegeystayaashii ka qayb qaatay iyo weliba kuwa dhegeysanaya kuwa markaas qaadka u saamixi waa keli ma aha dhegeysta inaan ka qayb qaato laakiin dhegeysta nuxurka sheekada waxaliba qofku ka qaadanayo inuu markaasi ka fahmo dhegeystayaal shirarka waa shiraar oo nairobi ku sugan dhegeystayaal ayaan u mahad celinaya oo barnaamijka noo daafaray si qurux badanna uga qayb qaatay kuna dheeraaday iyo sidoo kale cabdulaahi macalin waa cabdulaahi macalin oo dhanka dhadhaab naga soo wacay iyo amran dhadhaab naga soo wacday mustafe maxamud asagana naga soo wacay wajeer iyo maxamed aadan oo raamu naga soo wacay iyo sidoo kale cabdi aadan oo sidii naga soo wacay ayaan maraykaani way maasantahay maraykaani naga soo wacday ee dhanka mombasa iyo sidoo kale ambiya ramu way maasantahay cusmaan isagana wuu mahadsan yahay gaarisu naga soo wacay waxaa sidoo kale nasoo wacay farxiya cabdi oo jeer ayadana dhegeystayaasha aada ay u mahadsan yihiin kuwa markaas ayagana qaadka telefoon u saamixi waayay inay ka qayb qaataan waqti kalaa ka badan insha allah waa maalintu barintu hadduu eebaha raali ka noqdo inta ka hore sidaas nabadgelyo sidaas iyo nabadgelyo ayni leeyahay wabilaahi towfiiq waxaynoo ballan ah intaan hawada dib iskugu soo noqon doono dhegeystayaal waan ii xiisi doona waan ii tabi doona marraba mawjadaha iska bedelin si wararkii barnaamijyada idaacadda ka baxo aysan kuu dhaafin dhegeystayaal gorow u diyaargarow xamdi guray iyo barnaamijkii waa barnaamijkii dhegeystayaal ganacsiga iyo weliba qadarada hidhayada ee aad maqli doontaan dhegeystayaal inta ka horer bakat wuxuu ini leeyahay garabkiina allaha galo